بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب الندر nadarka kitaabkiisii weeye bismi illahi raxmaan raxiimka kitaabu nadri nadarka kitaabkiisii weeye bal nadarku kollay waa waxaan marka hore ruuxa shareecadu aanay laasimin oo isagu islaasimiyo taas baa adigu nadar lagu magacaabaa ee qaybana u kala baxaayo oo nadarkan nadar almujaazaat iyo nadr atabari ama aqsaam dhowra uba yeelaan nadr alajaaj walqadab iyo macnaa waxa weeye hadduu marka ugu horeysa iyadoon waxani wuxuu ku xidhayaa jirin shardi aanu ku xidhin shay cibaado ama daaca uu yidhaha ilaahay salaad buu igu leeyahay ama inaan waxaa sadaqaysto inaan soomo inaan xajo iyadoo dee xajkii waajibka ahaana uu kaba dhacay bal masalan taas oo kale waa kaa nadru tabarur ay kaba cabiraan oo waa dee shay daaco ah oo shay kale muqaabilkii aanu laba imanayn oo uu doonay un inuu laba yimaado islaasimiyo iyadoon markii hore laasim kuba ahayn kaasi isagu kollay dee wax in waa shaygaas marka horeba biri ahaa ood u islaazimiyo kolkoldhibi waxay ka iman kartaa wixii inuu karibo waayo hadhow halkaa waxaan markii hore laazimayn uu kuba laazimo ay haboontayba in taas nafteeda laba daayo nadarna waa kan nadarulmujaazaat ay yidhaahaan oon arki doono xataa in nahyi kuba yimi nadarka caynkaasa in la yska ilaaliyo bal calaa aqali axwaali karaaha uu yahay walow haydee wax ka dhalanayaan ay ka laazimayaano waa isagoo nadarkii ama shaygan daacade uu doonayo inuu laba yimaado shardi buu ku xidhaya haddii ilaahay ruuxan iga buka uu ii bogsiyo waxaasaan samayn baabu odhan haddii kaiga maqnaa uu ii soo celiyo hadduu waxaa arrinta bidhta hadduu iga daafaco hadduu waxun oo shaygaa muqaabilkiibaa shaygii hadduu helunbu wixiina laba imanaya dee haddaanu wixii helinna wixii lama iman maayo waa arrin mucaawado oo kale ama mujaazaadkaas ay dhahaan nadar kale oy nadra lajaaj yidhaahaana waa jiraayo qadab oo ujeeddadu waa nadar ruuxuu labayi marka horeba dee nadar uu qastaye may ahayne ama si dhaaba kale uu laba imanayaayo dee shay xasigi waa shay isku boorintii wax ku adkaynaya inuu waxaa la imanayo oo kale ama mancin uu wax mancayo sii dhaarta wixii loolaba iman jiray ayuu nadarkii ulaba imanaya ka ay lajaaj kaba cabiraan nadr alajaaj walqadab bal kollay waxyaalo kala duwanna way noo iman doonaan insha allahu tacaala walow aan isku dayi doono dee kitaabkan kitaabu nadri ama taas dhaartii uu ka saaray oo barhkood dee alaymaan wanuduur bay israaciyaan imika way sukeen daba socdaan haddii aan la idhaaho oo markuu nadar ka baxuu kitaab ahaan usoo dhigan doonaa kitaabulaymaan ee bal aan isku dayi doono awa intan kari karino bal haddaan dhamayn karno haddii aan la idhaaho weeyaan nadarka si dhaarta un aan iyadana markeeda u gudagallo ka yar ballaadhan bal haddaba nadarkii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa buu baabkiisii yahay marka taasi kollay waxaa la arkay inay tarjamada muslimba tahay kutubta roon roon ee laakiin abwaabtan arki doonee farcigii imaka waa tarjamadii nawowi marka wuxuu yihi baabulamri biqadaa'i nadri wuxuu u baabaysan yahay baabku amarkii laysa mararta guud ahaan nadarkii baa kitaabkiisii yaho dee ama in amarkii dee isagii nadarkii la oofiye iyo waxyaalaha kale ka dhalanaya iyo diidmo laysu diidaya waxyaalahaas kala duwan baa kitaabka inooguba iman baabkan koowaadee ugu soo horeeya waa amarkii laysfarayey biqadaa'i nadri nadarka guditaankiisa la guto macnaa la oofiyo wixii lagu nadray inuu ruuxu la yimaado bal faridii la isfarayuu baabkiisii yahay wuxuu yihi markaa muslim raximah اllahu tacaala xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimiyu wa moxamed ibn ramx bn اlmuhaajiri qaala akhbarana laysu xa waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna laysun can ibni shihaabi عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال سند kole waxaan filayaa dee muddaynu kitaabkana soo haynay ragganan aan intaasoo goor inagu soo noqnoqoni maba jirto oo ruux la yidhaaho waa hebel adigu meeshii ma jirto uun in saddexda sheekha muslimna sheekh keliyay wada leeyihiin wuxuu isu raacin waayey muslim waa nugtada sanadka ku sugan uun eenu mar keliya u odhan xadahnaa yaxya wa moxamed ibnu rumxin wa qutayba ee u kala gooyey waxa ay tahay siiqadoodii baa kala duwan meel taxamulka labada hore waxay yidhaaheen akhbarana allaysu qutaybana muxuu yihi xadahanaa iyo akhbaranaa taasoo ee muslimna umuuraha caynkaasa aad buu u ilaaliyaayoo isagoo bal aad buu u kala soocaa ilaaliya cibaaraadkoodiio waa ixtiyaadkiisii badnaa un baltaa arrin kalena way muuqan kartaa sanadkooga ama kaba muuqataayo bal qolada hore allays al buu ismigii lahaa ka dambana in ma laha kollayna waa imaamkii macruufka lays ibnu sacad isee macruufkana ismigu markuu calam yahay alima gasho isaga imaamsiisii macrifa waa ismi calama asho wixii loo baahan yay in la tacriifiyay gashaa habeen kalena waan soo sheegno alxaris iyo mala aan soo haynay dee alcabaas iyo alxaris iyo kuwaasi ay noo yimaadeen asmaada asalkoodii hore ay dee waxa weeyaan manquulka ah ama dee sifada ahaa tanna inta badan dee waaba sifaadkiiyo waxyaalaha asmaada libaaxa yaab la isku dee kaba mid yahay milicsi asalkaa hore la milicsanayaa dee ay dhacdaa al in loo geliyaba walow ismiga caalamka asalkiisu yaali inaanay raacin wuxuu yihi markaa haddaba in xadahanaa laysun can ibni shahaab can cubaydillahi bni cabdillahi can cabaasin anahu qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi istaftaa sacd bnu cubaadata rasuula allahi sala allahu calayh wasalam wuu fatwo dalbay oo sacd ibnu cubaada rasuulkii ilaahay buu weydiiyey dee su-aal buu weydiinayay inuu xukumkan soo soco bal uga jawaabo oo wuxuu fatwo ka dalbay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal iyadoo xadiidku inoo socon doono xadiidka sanadkiisa intan aan weli ku jirno halkan cibaara inoogu sugan ibnu cabbaas baa yidhi saasaa dhacdo sacad baa rasuulkii ilaahay weydiiyey daahirka cibaaraduna waxa ay tahay ibnu cabbaas baa xadiidkii warinaya sacad isagu kama warinayo ee dee waa arrin sacad kaba dhacdo rasuulkii ilaahay inuu fatwadan weydiiyo ama ka fatwo dalbay rasuulkuna u fatwooday ama uu jawaabay taas baa inoogu sugan oo xadiidka markaa la yidhaaho haddaan musnad ahaan eegayno waa xadiidku min riwaayati ibni cabaasin can inabiyi sala allahu calayh wasalam ama musnadka ibnu cabaas kolle sidan inoo taallana waa siday imaam malik laisbaa sidan kuba wariyey waxaan arki doonaa haddii la yidhaha malik ibnu anasna isaguna waa sidii uu kuba wariyey xadiidka oo bal malik ibnu anas waa inoo dambeeya waxaa kaloon arki doonaa yunus alayli iyo macmar iyo in bakr ibnu waail la yidhaha caawa inagu cusbaan doona intuba oo zuhri ka wada warinaya xadiidka sidan bay ku wariyeen oo waxay ka dhigeen musnad ibnu cabaas laakiin waxaa jirta ruwaaddii zuhri ama xertiisii qaar kaba mida oo sidan si ka duwan kuba wariyayoo in sulayman ibnu kathiir la yidhaha nasaa-i kitaabkiisa riwaayadiisu ku sugantay kitaabkeenna kuma sugneen ayaa isaga cibaaradiisu waxay ahayd can izuhriyi can cubaydillaahi can ibni cabaasin can sacdin oo marka halkan ibnu cabaas uu isagu xadiidkii inoo warinayay dee daahirku iyo rasuulka ilaahay inuu kaba wariyey mee sacad buu ka wariyey oo sacad baa deeta u sheegay arrintii bal taasna waa nasaa-i kitaabkiisay ku sugan tahay waana ruwaaddii xadiidka zuhri kaba warinaysay siyaarihii ay ku kala wariyeen ama xertiisii badnayd oo waxa farqi uu yahay xadiidku ma musnad ibnu cabaas ba mise ma musnad ibnu sacad oo ibnu cabaas sacad buu kaba warinaya kale xaf ibnu xajarna arrimahan hadalkan iyo waxyaalahan soo naqlinaya ama cibaarintanba xaf ibnu xajar baale fatxulbaari xadiidka oo meelo kuba yimi kitaab ulwasaaya hadalkiisu laakiin laba meelood oo kala duwan bu hadalka aan soo naqlinaya kuba sugnaaye wuxuu isaguba markaa yidhaha isagoo weliba riwaayaadkaasna nasaa-i isagu inuu soo wada saaray muslim barh buu soo saaray sheegaya ayaa wuxuu idhaahaa weliba nasaa-i marka la eego awsaaci iyo sufyaan ibnu cuyeyne labadooduba zuhri way ka wariyeen nasaa-i agtiisa iyadoo laba wej ay ku wariyeen kol ay ka dhigeen sacd ibnu mucaad musnadkii inuu yahay iyo labadan wejba ay kuba wariyeen wuxuu markaa isagii wuxuu leeyahay hadalkiisu kolley khulaasad ma ay ahayd markan sacd ibnu abi cubdaate hooyadii dhimatay horena inay hooyadii dhimatay waynu soo marro su-aal halkaasa rasuulka ilaahay weydiiyeen oo xaggii bal maalan inay dee dardaarmi lahaydba waxay aad sanadii shanaad ee hijrada rasuulka ilaahay dawamatuljanal khaswadii ahayd buu joogay saacadna waa la joogay iyagoo maqan bay dhimatay markii ay yimaadeenna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qabrigeedii buu tegey oo salaad janaasa ayuu kuba tukaday waktigaas baana su-aasha uu weydiiyey dee sanadii shanaadna ibnu cabaas abiyo hooyadii buu la joogay maka oo reerku kamay iman mako makay joogeen reerku deganaayeen may soo hijron bal sanadii sanadii sideedaad baa ee hijradooda qubayla fatxi maka rasuulka ilaahay isagoo maka kusii socday dhexda kuba kulmeen cabaas oo dadkii sii wada ama raabiq iyo meelaha nawaaxidiisa marka taasi maxay yar raajax yeelaysaa qolooyinkan yidhi can sacdin ayay xoogeynaysaayoo xadiisku waa mursal saxaabi kolley walow ixtimaal iska iman karo inuu cid kale ka taxamulay ciddina aanay inoogu sugnayn halkana saxaabi kale qolooyinka yidhi can sacdina soo xaafid yidhaha macnu uu yahay can qisati sacdin oo labada riwaaya ay isu tegayaan bal kolley malaha barhkood sida riwaayadansa iyo eegaya waxay daahir kaba dhigaan inuu xadiisku musnad dee sacad uu yahay iyagoo riwaayaadkaa kale sheegnay bal sheegaya laakiin bal arrinku waa arrin yaroo jira wax weyne maaho hadduu xadiidku mursalu saxaabi noo noqdano oo inuu sacadkii uu ka maqlayahay inuu saxaabi kale ka maqlayna ee saxaabiga oo cayntiisa la garan waaya ama taasi dhib xadiidka uma keento ibnu cabaas ba axaadiistiisa boqolaalka ama kunka aada ugaba sarraysa intii rasuulka ilaahi uu kaba maqlay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal haddii si kasta loo tatabuco waxaa dhici karta inaanay boqol xadiis noqonin inta kaleba cilmigii badnaa ee uu rasuulka ilaahay dabadi asxaabtii rasuulka ilaahay ka xambaaray isagoo dee guryahoodii ugu tegaya dhib kasta u taxamulaya ayuunbaabay ahayd oo dee taasoo marashita marashisa siqaar saxaaba marasi dee axaadiis ay warinayeen baa saa isagaba badnayd bal haddaba sacd ibn abi cubaadata rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam fii nadrin macnaha wuxuu fadwa uga dalbay nader naderkiina halkan inooguma magacowno wuxuu ahaa naderkaasoo kaana calaa ummihi hooyadii korkiisa ahaa tuwafiyad ay dhimatayna hooyadii qabla an taqdiyahu oo intay aanay naderkii gudan macnaa nader bay nadartay nadarkii cidqi buu noqon karaa sida dee barhkood ay halkan yidhaaheen wax kaluu noqon karaa adugu bal nader buu ahaa nadarkii inooma mucayan aha nader laakiin isagu agtiisa uu ogaan bay ahayd nadarkiina way dhimatay iyadoon weli bixin oon gudan oofin wuxuu ka yeelayu rasuulka ilaahay weydiiyey qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markaa rasuulka ilaahay isagoo u jawaabayuu ihi faqdihii canha faqdihii gudo oo gudo canhaa ay can ummika hooyada ka bixi nadarkaas oo ka gud oo ka oofi adigu saas buu ku yidhi kolley xaggii wasiyadii waxyaalo kolley axkaamo jaanibka ku tacalluqsan waynu soo mararno bal horta waxaa halkan culimada kaba ijmacsanyiin suu imaamna uu leeyahay nadarku hadduu ruuxu wax nadro dee suuro hadduu macsiyo tahay ma guntamayo way inoo dambaysaa bal dee ma banaano oofintiisune asalkii nadarka haddaan eegno inuu ansaxayo ay waajib tahayna in la oofiya haddii waxaan uu ruuxu islaazimiyey ee uu ku nadray daaco yahay iyadna kolley daacayda haddii cidqi la yidhaha iyo haddii soom la yidhaha iyo haddii wax kale la yidhaahaba ama sadaqa la yidhahaba kolley shay daacayda waxaan uu ruuxu islaaziminayo hadduu daaco yahay inuu oofiyaa waa waajib oo wax lagu ijmaacsan yahay oo ilaahay baaba ku ammaanay dadkii mu'miniintaha oo dee inay dee nadaroodooda wayuufuuna binadri oo nadarkooda inay oofinayaan bal waliyuufuu nuduurahum waabu amray inay nadaradoodii ay oofiyaan haddii laakiin uu macsiyo yahay wuxuu iyada taa way inoo dambaysaayo ee nadarkaasi ma guntamaye laakiin kafaara miyay ka imanaysaa mise kama imanayso waa kalaam inoo dambeeya hadduu shay mubaaxa oo aan adeeg ma waa shay xaaraam maaha laakiin sunnana maaha ee waa shay iska mubaaxa musawa darafayn buu ku nadaray taasoo kalena ee kolley jamaahiir alculamaa nadar kuma guntamayo daaco maaha ninkii lama nadara an yudiica allaha falyudicu baa rasuulka ilahi xadiidkii saxiixayn xadiidkii saxiixa kuba yidhi ninka isaga ku nadara ilaahay inuu adeeco ha adeeco waxaana daaco maaha markaa nadar ee isaga guntamayo laazimaya ma jirto horta oo la leeyay ofi laakiin bal isagana kafaara miyay iman mise ma imanayso masalada iyada waan dib dhiganayaa laakiin sheekhu wuxuu israacinayaa nadarna ma guntamayo mubaax iyo macsiyadii kafaarana laguma laha cindanaa buu ka cabiray oo cinda shaaficiya lakiin jumhuur culamaana uu kaba soo noqon layaa qolooyin yidhi kafaaro dhaareed baa meesha ka imanna way noo dambaysaa kollay masale inoo soo socoto weeye arrinta kale rasuulka ilaahay faqdi canha uu yidhi waxyaalaha dee meesha inoogaba imanayeen ka qaadanayno waxaa kaba mid ah xuquuqdii ruuxan meyd dhintay oo ruuxu xuquuq waajib ku ahaa baa jira intii uu noolaa uu dhintay isagoon gudan ee meeshii in lagaba bixinayo waa deyn lagu leeyay deynkii laga bixinayo marka hadday xuquuqdu maali tahay kasoo qaad zake lagu lahaa kafaaro lagu lahaa nadar oo maali ah oon dee ahayn hadduu salaad ku nadriya waxyaalahaan ahayn ama soome nadar maaliya waxyaalaha caynkaasa ee kollay culimmadu taa way kuba ijmaacsan yihiin laakiin halkee laga bixinaya waxaynu soo marro hore usoo maray kol haddii waxaan xaq dee laazimo yahay ama xaq ibnu aadam ha noqdo ama xaq ilaahay eh hadduu wax ka tegey intaan la dhaxlin baa wixii laga bixinaya kolley waana qowlka raajixa barhkood halkan dardaaran geliyaa way jiraan hadduu kuba dardaarmay oo taas laakiin wixii badani ahaa iyada dee dadkii birigii bay kaba mid tahay ixsaankii bay kaba mid tahay dadkii uu kaba tegey inay kaba bixiyaan saa rasuulka ilaahay man maata calayhi siyaam saama canhu waliyhi uu yidhi xajkii iyo walow dee wuxuu hadduu maal maxdee yahay ay ka dhigaan dee isagu waxani laazim ku ah ruuxan laazim iyo waajib kuma noqonayo laakiin birigii ayay kaba mid tahay ama wixii dee maale uu kaba tegay iyada wixii laga bixiya laazim bay noqon waana masale waxaan filaya intaan wasiyo ku jirna aan soo aragnay wuxuu ihi markaa muslim وxdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك xا وxdثna أبو بكر بن أبي شhيبة وعمر الناqد وإسحاq بن إبراهيم عن بن عyynة xا وxdثnي حرملة بن يحyى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يونس xا وxdثna إسحاq بن إبراهيم وعبد بن حمyد qال أخبرnا عبدالرزاق qال أخبرnا معmر xا وxdثna عثمان بن أbي شhيبة qال xdثna cبدة بن سليمان عن هiشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري عن الزهري بإسناad الlayث ومعنى xadيثi oo xadيثkii imkaan kaba soo baxnay طرق badan un buu yeeshay matni inoo soo socdaa ma jirto waliba sheekuna si fiican buu utartiibiyo si asanidu ay u kala caalisanaayeen buu ukala horeysiiyey oo balsanadka koobaad haddaan eegno yaxya bnu zuhri iyo muslim waxaa u dhexeeya laba nin waa yaxya iyo imaam malik sanadka ku xigana saas oo kale oo abubakr ibnu abi shayya camr iyo isxaaq way siman yihin ibnu cuyayna zuhri buu kaba warinaya sanadka saddexaad xarmale iyo ibnu wahb iyo yunus saddex baa muslim udhexeeya zuhri sanadka ka kusii xigana saddexdii oo kale udhexeeya ka u dambeeya zuhri iyo muslim waxaa u dhexeeya misa cuثmaan ibn abi shayba iyo cabdi bn sulayman iyo hishaam bn curwa iyo bakr bn wail oo afar baa u dhexeeya kana ugu naasilsanoo si ay u kala caalisanaayeen ayuu tartiibiyey naazilkiina waa u dambaysiiye oo say bacd aculamaa yidhaahda inay sanadka caaligaa ku bilaabaan marka dambena wixii naazila ay markay san oo kale wax u tartiibinayaan ay sheegaan taasi waa mid xagga raggana dhammaan inta kale oo dhami waa dad soonan oo noqdo aynu aragnay laakiin caawa waxaa ku jira bakr bnu waail nin la yidhaaho hore umaynaan soo arag kollayna xadiiskan buu ku leeyaho mar dambena ma arkayno weeye macnaa imika inoogu horeysa inooguna dambeyn doonta haddii a la yidhaha intaa kitaabku dhammaanayo waana nin bakr bnu waail ibnu daa-uud baa la yidhaha reer kuufa ayuu ahaa kale xaaf ibnu xajarna wuxuu ka dhigaa dabaqada sideedaad ee ruwaada waxay ka dhigan tahay dadkii atbaacu taabiciintii kuwoodii dhexe macnaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo walow aad uga geeri horeeyey dabaqadaasuu kaba dhiga si wax imaam maliki ay kaba wenyihin walow imaam malik in badan uu ka geeri dambeeyey ee ayuu kaba dhigaa laakiin waa nin halkaasa horu u dhintay oo dhimashadiisa horreyso dabaqadiisa aabihii xataa waail uu ka hor dhintay arrinta kale jirtaana bal horta saduq bu isaga kaba cabira hishaam ibnu curwa waa nin kitaabka ay nin badan kusoo aragnay waana nin sikaaru taabiciina taabiciinta raggii ugu yaryaraa kana markaan isaga khaamiso ka dhigno isa faamina maxay noqon min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir waayo hishaam ibn curwa isaga aada uga weyn waaba nin taabiciya kana xataa taabiciintii atbaacu taabiciintii dabaq dabaqadii koobaadba maaha waa dabaqadii dambe oo saadisiya saabica udhaxaynaysa waxay noqonaysaa min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir bal waxaa kutubta dee riwaayadooda ay kuba sugan tahay abiho xagga martabada malaa kasii xoog badan dabaqadana xataa kama yar hishaamna aabihii waa ka yaryahay oo waa saadise aabihina uu ka wariyaa waail aabihii bakrina waxbuu kaba wariyaa oo aabihii may waa bakrigan aabihii waail baaba wax kaba wariya oo isna min baab riwaayat akabir can asakir noqone bal dadka inta badan aan aragno inay wax ka wariyaan ama waa aqraantiisii dabaqadiisii ama waa dadka waaweynba ama waa aqraantiisii wax ka wariye laakiin xadiidkenan keliya ayuu ku leeyahay abhi waa ila walow nin iqaba uu yahay kitaabka muslim kuma laha wax ee kutubta sunanta afartaaba waa ku sugan yahay bukhaarina adabkiisa mufradka waa ku sugan yahay lakiin abihi waa riwaayo muslim kuma laha marka haddaba kul macna zuhri bisnaadilasma macna xadiihi xadiiskuna waa kan imika aan kaba soo baxnay kulle aan macnihiisii sooba sharaxnay xaggan markaa wuxuun ba aban jirtay nadarkan hooyadihii waxaan nidhi walow culimadu dee saban buu ahaa cidqi buu ahaa sadaquu ahaa qolooyna riwaayaad kala duwan oo kolley aad moodo nooc barhkood aadi xoogba saasa lahayn bay kala daliishadeen arrinka jira waxa weeyaanuun sa muuqata nadar maal buu ahaa dee agtayna waanu garanaya sacaadna kolley waxaan waa ogaa waana kan dee isagu kaba bixiyey bal taas oo kale in kaba bixiye rasuulka ilaahay amro dee wixii iyada taasna in laga oofinayo ama laga bixinayana waa taa marka hore baan soo sheegnay laakiin arrinkani wuxuu ahaa un nadar isaga aan inooma sugno noocii uu ahaa waayo riwaayaadku halkan waa ikhtilaaf baa jira ama barhkood riwaayaadkay daliishanayana xataa magaca sacadbo kuma sugna iyo hooyadii nadar buu ahaa rasuulka ilaahiyna ka bix buu yihi dee arrinkaasna wixii aan kaba qaadinay oo taan horreysinay baabunahyi can nadri waanahu laa yaruddu shay-an adakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can inadr nadarkii layskaba nahiyayey waanahu nadarku laa yaruddu inaanu celinayn shay-an waxba oo waxa ilaahay subxaana watacaala qadaray bele kaama daafacayo oo waxaad aad isleedaynta aada nadarto haddii aan waxaa ka badbaado waxaasaan bixinayaa nadarku wuxuu celinayaa ma jirto waxaan lagu qorina kuuma soo jiidayo bal haddaba markuu nadarku noocaa yahay weeyo ruuxu saa u leeyahay ama noocii mujaazaadkii weeye nahintii laysu diidayey layskaba nahiyu baabkiisi yahay bal dee kollayna masalada waan yar eegi doonaa insha allah xagga nahyigu nooca uu yahay وxdثnي زهير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم qال إسحاq أخبرnا وqال زهير xdثnا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر qال أنه qاaل wuxuu yihi بن عمر رasuulka ilaahay buu inooga warinaya bal snadka horta inta hortaba dad aynu soo aragnay mansuurkuna waa ninkii caabidka ahaa ee caalimka ahaa mansuur بن المctamir waa ninkaa dee cibaadada banaaha yihi maradiisoo kale iyo jilbaha ugu hor dhamaan jiray waa dee sujuuda badan u dhacayo kolba waa salaadii badnayd iyo taasba in intaasay ka dhamaan jireen marooyinkiisi waa jirka intaa dhulka dhigaya markaa uu salaada tukanayo kolleyde dee kole kutubu taraajimna umuuro marka la eego cibaadadiisii badnayd iyo taqwadii iyo taasoo kale waa habeenkii oo dhan isagoo iyo subaxdii markuu kaco ayaa dhici karta si aan looga dareemin buu dhaashan jiray o isdhalaalin jiray oo hooyadii baa laga soo naqliya inay tidhi oyo maxaad samaysay ma naftaad dishay bal noo sheegoo kale si ohan jiray anaa waxaan gar nafteyda ku sameeyey anaa ogooya nin zaahida waatay soo naqliyaan sida nawowi iyo malaameel saru habeenkii iyo ku yar tukan jiro inanda iskaba yarayd baa la jaar ahayd baa waxay arki jirtay wax taagan oo meel kaba muuqda gurigiisa markii uu dhintay aabaheed weydiisay oo tidhi ya abati ayn alustuwaanatu alati kaanat fii beyti mansuurin tiirkii ku sugnaa aqalka mansuur xaguu marayo dee tuihi daka kana mansuur waa qad maata w dee taagnidii uu salaadu u taagnaabay waxay uqaatun tiir iyo waxyaalaha sayda adigu radi raximah llahu radia allahu canhu mansuur ibn muctamar cabdillahi ibn mura horeynu usoo maray waa nin taabiciy oo dhexe boqolkii hijiradaanu dhintay waana nin siqoo reer hamdaana qoladii shacbi iyo abu isxaaq asabiic iyo reerkoodii kolley kutubtana in marka la eego umuhaadka haddaan eegno saddex nin baa wax magaca le inoogu sugan mid waa ninkanoo cabdullahi bni murat alhamdani alkharifi waa nin hiqaa boqolkii hijiradana dhintay taabiciintii dhexena kaba mid ah waana ninkan dee horena waan usoo marray makaan halkan inooguma sugan nin kaleo in waxa weeye kolley kuba labada nine kale saxiixayn ina riwaayo kuma laha nin cabdillaahi ibni mura ama cabdillaahi ibni abi mura oo bal masalan taas magaciisu yahay oo kitaabka nasaa-i un kuba sugan oo kolley ninkan la dabaqaa laakiin majhuulo iyo nin kaloo cabdillahi ibni murata zuraqi oo raggan ka yar oo isaguna kolley kutubtaa sunantaa barhkood kuba sugan intaasaa wax magacan leeba guud ahaan lixda kitaabba kuba sugan wax dee sad isu raacsan cabdullaahi bnu muro weliba midkood ay dee yar badiyeen inuu cabdullahi bnu abi muro yahay cid kale oo dee aan intaa dhaafsan inti markaa waxay ka dhigan tahay bukhaari iyo muslim ninkani labadaba waa ku sugan yahe wax cabdullaahi bnu muro la yidhaaho camr bnu muro waan soo aragnay marar kala duwan cabdullahi bnu muro ninkan baaba jira marka bukhaari iyo muslim ay noqoto waayo labada kale ama aynu sunanta midkoodna midna waaba nasaa-i keliyuu kuba sugan yahay wuxuu yihi qaala cabdullahi bni cumar baa yihi akhada rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu gudagalay bilaabay yooman maalin yanhaana can inadri isagoo naga nahiyaya ama inuu naga nahiye nadarkii o macnaha nadrinuu lahaa uu nagaba nahiyey nadarkii wayaquulu waxaanu odhanaya rasuulka ilaah uu yihi inahu nadarku laa yaruddu ma celinayo shay-an wax dee markaa ilaahay qadare o qadarkiisiia nadarkani ma hor joogsanayo wainamaa yustakraju wuxun baaba laga lagula baxaayo bihi isaga waa nadarkan binadri min ashaxiixi kii bakiilka ahaa ayaa waxaanu isagu bixiyeen ayuunbaa dee nadarkiisiiya waxa iswaafaqayay qadarkii markaasu wixii uu ku nadaray bixinaya oo wax haddaan arrintani dhicinna aanu markaa waxa weeyaan bixiyeen markaa ku bakiilo waxaanu dee taqarub iyo daaco isagoo u qastaya aanu bixiyeen ayuu nadarka sababtiisa kuwa bixinaya arrinku waa kaase laakiin wuxuu ka tarayo qadarkii ma jirte ee marka ujeedadiin iyo ra'yigii arrintiinu ay tahay wax saasa nadarkiis ka daayo faraa ka qaada waan eegi doona horta duruqda xadiiskan intooda hore xadiiska ibnu cumar baan siraacina ka abu hurayra inoo yar dambeeya walaa isla macno yihiin xadaثna mحamed بn yaحya qaal xadaثna yزيd بn abi xakiimi عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندر bl xadيiثku waa inoo socon doonaa waa xadيiثkan iبن عمر يزيد بن أبي xaكيم nin la yidhaha سندka inoogu sugan kollay kunyadiisa abu cabdاللahi baa la yidhaha waa nin reer yamaneed ahaa alcadaniyiina way raaciyaan xaفi بن xajarna cibaaradiisii taqriibna waa nin run badan ujeedadu dabdi ma tilmaamayo oo dabaqadii sagaalaad ee ruwaadda ka mida laakiin arrin qariibaa jirta oo taqriibka xaafid kuma sugna muslim inuu ka wariyey rumuusta uu dhigtay waa ramsigii bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja macnaa afartaa kitaab inuu ku sugan yahay muslim ha amuu hadal qaadin ama kuma sugna bal qolooyinkan dabacaadkiina may ishaarin taas oo kale khaasatan nimankan aada u tatabuca badan ee naqdigooda kitaabku uu badan yahay ee leh labadan mee taxriiru taqriib leh xataa asal ahaan waxay taabteen inuu jirin labada tahdiibna waa tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaalla waa sida ku sugan oo ramsigii muslim ma jiro waxaad dhici karta in tahdiibulkamaal intay kaba dhacday dee xaafid had iyo goor umuurahaasna waa u baraarugi jire haddana taa inay dhaaftay xaafidna oo dee tahdiibulkamaal haddana kusugayn tahdiib tahdiibna kuma sugna taqriib ramsi waana ta aan kitaabkii ku hayno kitaabkii waan ku haynaa bukhaari ramsigeeda waa jira isna xadiid keliya oo zakaadu ku leeya horta isagana muslimna waa xadiidkan aan haynon wax kale kuma laha waxa weeyaan bal arrintaas bal qorooyinkiina wax soo yar egaagi jireena bal isku dayo oo soo eega kutubtii taraajimtii waxyaalihii taase waa arrinka jire bal waxaan leenahay unse muslim xadiidkan uu leeyay oo keliya bukhaarina xadiidku ku leeyahay waa xadiid kitaabuse ka dhacay taasba dhacay arrinka yaree qariibka ah halkan taqriib horta waa kuma sugna iyo dee usuushiisii ama labadaa kitaabe kala weyne dee usuusha kitaabka noqonaya midna xaafid leeyahay midna misi ayaan rabsiga muslim kuu sugnayn waana tan aan xadiidkii isagoo laga warinayo ama muslimku kitaabkiisii kusuganyayna waayo wax kaloo ina magaceli ma jirto oo nin kaleo yaziid ibnu abi xakiim la yidhaha ama xakiim baba la yidhaha kitaabka inoogu sugan baaban jirin oon magaca mooyaane labada kitaabba waa ninkan ama waxya wax magacan limaba jiro labada kitaabo san isu raacsan oon dee isaga ahayna can nabiyi sala allahu calay wasalam anahu qaala annadru nadarku laa yuqadimu ma horraysiinayo shay-an shay walaa yu-akhiru ma dambaysiinayo ujeeddadu shay aan ruuxa loo qorin ama wakti dee uma soo dedejinayo waxna halkiisii kama dambaysiinayo oo wax soo socday ama dhib iyo waxyaalahaas uu dambaysiinaya ama riixaya ama meesha uu ka saaraya ma jirto wainamaa yustakraju wainamaa yustakraju wuxun baaba lagula baxayo bihi nadarka min albakiili ashaxiix iyo albakiil waa islaba mid waana riwaayada mansuur un imaka xadiidkan dee markii hore taas tan kalena waa sufyaan can cabdillahi bni dinaar oo waa isla macna bakiil iyo shaxiix walow barhkood ay idhahan dee bukliga shuxigaa khaas ahoo in albuklu maca xirsin waa bukli weliba maalkii aada loogu dadaalaya xirsi ziyaadiya waxyaalahaas la socdo ama ashuxa xataa wixii keyrkoo laguma bakayliyo barhaba yidhaaheene laakiin waa xadiis keliya oona dee macaniisi bal lafdi min alaim baaba yimi isaguna waa isla wada macnowne xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna gundar can shucbata وxadaثna mحamed بn المصنى وبن بشhاr wlفظ لبن المصنى qala xadaثna mحamed بن jaعفari waa gundarkii un markii hore ayuba haddana magaciisii uu sheegay qala xadaثna شhucbaة عan maنصuri عan cabdاللahi بn murata عan iبn cmara عan النabiyi slى الlه عalيه وsلم anahu nahى عan الndri rasuulki ilaahay nadarkii waa nahiyey waqala inahu la yأti bkhayri macnaha wax khayra oo ruuxa dee ama uu balaayo kaga badbaado ama waxa aanu markii hore dee waxa weeyaan loo qorin oo dee isaga manfaco iyo waxtarle uu soo jiido taas isagu ma laha taas wixii qadarkay ku xidhan yihiin kolkol qadarkiina ay iswaafaqayaanu wainamaa yustakraju bihi min albakiil وxadaثnي mحamed بن rاafici qal xadaثna yaحya بن aadama qal xadaثna mfadl mfadl بن fadala iyo waa raggii aanu soo arki jirnay وxadaثna mحamed بن msنى وبن bashاri qal xadaثna cabdالرaحman waina mahdi can sufyana kilahuma can mansuri bhada اisnaadi kilahuma wuxuu wadaa mfadl بن fadala iyo sufyaan thawri fi hada isnaadi naxو xadiiثi jarيiri bal xadiidkii jarيir wax laba mid ah kaas wey imika xadiidka kale inoo soo socdaana waa la midune waa xadiidkii abi horeire duruqdii baanu sii raacinay imika halkan xadiidkii ibnu cumar lahaa waxaanan soo ogaanay bal waatanoo ilaahay subxaana watacaala dadkii mu'miniinta ahaa waxa weeyaan wuxuu kuba ammaanay inay dee dadkaa nadarkooda oofiye yihiin waanu farayba bal rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxaa jirtay markuu dadkii iyada fiicnaa ee qarnigiisii iyo qarnigii kuxigay kii kuxigay kii ugu khayrka badnaa inay dadka yiin sheegay khayrukum qarni ayaa kuwa dabadood imanaya ayaa maxaa kaba mida oo sifaadkoodii xunxumaa uu kuba daray inay nadrayaan oonay oofinahayn taas oo kale oo way nadrayaan oo macnaha waa sifa madmuumatan marka dee shaygii saas ahaa weliba daaco ahaa dadkiina laguma ammaanay haddana in laysagaba nahiyo wejkii muxuu yahay kolley waa maxal waa halkan doon nuqdadaas iyo bal culimadu waxay yidhaaheen inta kale waa inoo caddahayba marka waxa malaha walow inta badan hadaladooduba ay badan yihin bal imaan baan hadalkiisii koobnaa ama soo qaadanaya waa ibn alasir kitaabkiisa nihaaya waxaa hadalkiisa wuxuu ahaa waxaa axaadiista kusoo noqnoqotay nadarka markay noqoto dikru nahyi canhu waa nahyin layskaba nahiyayo taas baa kusoo noqnoqotay laakiin isaga iyo rag kalena waa aragtidoodi arrinku markaa maaha dee hala imanina oo nahyiganine wixii laysu diiday wax macsi uu noqonaya nahyigu waaba ka shay hadduu galano kolkol cibaadiyo dee caqdi iyo fasaad kuba keenayay nahyiguna taxriim buu keenaya wixii la xarimayna waaba shay macsi ah markaa in in la yidhaho wixii macsiyadii hadduu asalkiisu noqdo dee in la oofiyo cid lagu ammaano oofinaysa laba fara meeshii may timaadeen ee wuxuu leeyahay marka arrinku waa arrinta nadarkiibaa horta aada loo adkaynaya waxaana la ysaga digayaa in la fudaydsado dee intii uu ruuxu islaasimiye dabadeede hadduu macnuu yahay taxriim la xarimayo oo zajrin asal ahaan dee lama sameeyeen oo wuxuu noqon lahaaba dee xukunkiisii waa buri lahayo o in la oofiyaana laazim may noqoteen ewejka xadiidka markaa maxay tahay nadarkii dhammaantiina maaha oo ruuxu hadduu shay isagoo wax alla wuxuu dee isagu leeyahay kuu soo dhaafa aanu jirin doono un inuu shay daaco si aanu ufudaydsanna uu islaasimiyo nadra tabarurta ay dhahaan waa shay daaco dee kollay kaa kii loo diidaya maahe arrinku waxa weeyaanun dadkii baa la ogeysiinaya oo kaloo ah inuu nadarku aanu wax nafciyu sidiisa usoo jiidayaa jirin waxa weeye shar iyo dhoob dhibna inaanu daafacayn ama qadana inaanu ka hortegahayn oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa hanadrina idinkoo arrinkiina iyo ujeedadiinu ay tahay inaa wax ku heshaan aynaan laydin qadarin amase aa wax kaga badbaadaan laydin qadaray taas oo qadihii uu kuba sabqay a kaga badbaadaan taas nadarku in waxa weeyaan ina wax ma riixayo ama ma daafacayo dee markaa ruuxa qadarkii uu kuba yimi waxaan loo qadarina kuma keen ma imanayo horta taa iskaba ilaaliyo niyada e taasna waxay noqonaysaa arrintu shay aan toosayn oo ruuxu marku haddii caqiidadaasi gasho si wax nadarkani qadarkii wax kaga bedelayo waaba caqiido aada iyo aad dee iimaankiisiba dhaawacmayo iimaankii qadarkaa dhaawacmaya haddaanay kufriba kuma gaadhsiin oo arrinku waxa weeye idinkoo taa arrintiinu ay tahay waxa laba imanoo nadarkii noocaas ah waa nadarka mujaazaadka oo kale kaas baa nahyigani uu yahay laakiin haddana hadday dhacdo ruuxii inuu nadarkii laba yimaado iyaday xaaladu taa tahay dee dabel matalan nadarkii waa kan guntamaya oo arrintu ay tahay in dee lagaba baxo oofin la oofiye lagaga baxo nadarkii waa laazimaya macnuhu waxa weeyaanu markaas ruuxii waa umuurahan inoo socdee laa yuqadimu shayan walaa yuakhiruhu iyo waa kan mujaazaad waa kan ruuxii aanu isagii daaca ahaan uu laba imanayo ikhlaas ay ka tahay maba jirtee waxaa haddaad hesho ayaad waxaan laba iman haddii kalena wuxuu iskaba haysanaya wixii markuu helay si waxaan uu kan kuba iibsaday ama uu soo dhaafayba wixii uu laba imanaya noocaas ba ay tahay nooca nahyigu kuba yimi nooca la isuba diidayo walow kaa naftiisu haddaanu macsiyahan de haddii wixii almucallaqu caleyhi uu dhaco iyada dee luzuumka uu imanayo iyo dee wixii inuu oofiyo u bixiya aanuu imanaye bal nooca caynkaasa oo dee kolley ay kuba sugnaanayso kolkol hadduu ictiqaadiyo waxaan isagu ilaahay hadduu nadarkana loo yimiba kol hadduu waxan inuu u samaynayo ama uu ictiqaadiyo qadarkiiba inuu ku baaqanayo hadduu nadarka laba yimi taas dee caqiide aada u xun bay noqonaysaa waana ta laysuba diidayo oo idinkoo arrintiinu taa tahay ama ina wax aan laydin qorin aa ku helaysaan ama wax laydin qoro qaduu ku yimi aa kaga badbaadaysaan taaha looba imanina arrinku kaa maaha hadday taas dhacdona kol wixii la qadaray unbaa iswaafaqaya oo sidii loo qadaray baa wixii uu doonaya ay noqonaysaayo ku bakiil on waxaan bixiyeen un ilaahay daraadii u bixiyeen inay niyadaasi ma jirto markaas ayaa wixii lagaga saarayaayo kuba bixinaya ee intay iswaafaqaan un iyadoo arrintu aanu qadarka nadarku keenin dee wixii marka horeba iskaba qornaayto haddaanu nadarina kollay arrintu aysan uba dhici lahayd bal kollay markaa maqsuudka ama arrinta dee kollay macnuhu taas weeye nadar dhammaantiiba ma wada aha waa dee nooc caynkaasee dee bal nadar mujaazaad la ydhaha walow ka kale naftiisa ruuxii dee wixii kuba cuslaanaya inuu gudagalo ma aha oo waxaan marka hore laisku laasimin waaba intaasuu ilaalin waayo waa intaasuu oofin waayo waa intaasuu kuba cuslaanaya marka horeba dee asli nadarina in laiskaba daayo ay haboon tahay وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيiز yعni darawrdiya عan الclاء عan أbيه عan أbي هurayraةa ana rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم qala wuxuu rasuulkii ilaahay yidhi laa tandiruu ama laa tanduruu kolley labada wajba way bannaan yihin oo ficilkan dee maadigiisu waa facalow nadara ee laakiin mudaariciisa yandiru iyo yanduru labadaba ku yimaada waxaa la arkaa kutubtaa shuraaxda daalacanaysaan barhkoodna ku aragtaan min baabay nasara waa daraba inay saa kaba cabiraan macnaa ficilkan bay leeyihin waa nasaro baabkeed iyo darabo baabkeed buu kuba yimaadaa kolley ujeedadoodna waxa weeye in darabana ficilkaasi mudaariciisu yadribu ku yimaadaa waa shuhratu kasra wax qiyaasoo dee keenayo le qiyaaskaasaa keenay ma jirto nasaro oo kale iyo qatalaya hadday dhahaan labadaba way soo qaadaane iyadna mudaaricooda muxuu nasara yansuru yafculu buu ku yimaadaa waana shuhratu dama damuu kuba shuhroobay iyadana dee waxa la yidhaha waxaasaa keenay in halkan la damiyo dawaaciyadii mid kamida maaha marka markay sheegayaan inta badan waxyaalahaas ficilada halkay ka odhan lahaayeen xarako ayaa ay ka odhanayaan waa min baabi daraba ama min baabi nasaro oo dee ujeedada darabana waxaa lagu yaqaana yadribu bay ahayd nasarana yansuru ama qatala hadday idhahaan baabkeed yaqtulo de waa wax sarfi ahaan laakiin waxay ku sheegayaan xarakada mudaaricu suu yahay oo waxay leeyihin ficilkaas bay isku mid yihiin markay leeyihin waa baabkii baabkiisaa dee taa ahaa ama damo ama kasra ahaa bal markaa taas kolkol dee way ka duwaano waxyaalihii dee ama dawaacida ama xarfxalqiga oo jiro iyagu qiyaas ahaan loo yaqaanay ayay ku odhanayaan waa baabkaas oo baabi markaas ama manaco baabkeed baabay kaba cabirayaan ama wax sidaasa lakin waxaa leeyahin haddii kutubta halkan bay meelahan dhacday shuraaxda qaarkood baabu daraba iyo nasre waxay uga jeedaan baa macnuhu kaaye labadan xarakea daalka ku banaan weeye tandiru iyo tanduru labadaba aniga labadaba way uxarakaysan yaba taas faina ha nadirina iska daaya nadarka faina nadra nadarku laa yuqni eeg waa tan halka nahyigu ku jira waa halkane nadarku laa yugnihi ma deeqayo ma daafacayo min alqadari qadarkii shay-an shay-an min alqadari wax qadarkii kamiduu hor joogsanayaa ma jirto wainamaa yustakhraju bihi waxa wax lagula baxayo aan lagula baxayaayo bihi binadri min albakiili kii bakiilka waxaanu bixiyeen ayaa lagaga saaraya marka macnuhu waxa weeye anahu laa yaati bihadi lqurbati waxaan hadduu bixiyo tadawud ulamuu iman ilaahay ad ugu dhawaati doo taasoo marka horeba niyadaas fiican ulamuu imane muxuu ulama yimi dee wixii baa uu helay qadar baana keenay nadarkani muu keenin waa wax kollaysa noqon lahaa marka arrintiibaa deeta waxaan u bixiyan kii bakiilkaa kaba saaraysa ee dee nadarka caynkaasa iska daaya wey laakiin wax kaloo dee xagga qadar marka la eego celinteed iyo walow ruuxii laazimayo qadar celinteed iyo wuxuu isagu aan loo qorin uu ku gaadhayo ama wax loo qoray oo isay kaga badbaadaya taasi ma jirto وxadثna محamed بن mسنى وبن بشhاar qاl xadثna محamed بن جعفr qal xadثna شhuعبة qاl samعt العلاء يxadiث علاء ayaan maqlay waxale shuعبة isagoo waramaya can abihi abibu kaba waramaya hadda riwaayadii horena way nooguba sugnayd hore usoo sheegnay calا can abihini نسkة oo axaadiثa abi hurayra ada ay lahayd ba نuska macruufa ay leeyihiin calا abihina waa kuma cabdiرaحman saxwy clى بن cبdiلرحمن الxرqي يxadiث عن أbيه عن أbي هurيرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم أنhu rasuulki ilaahay نahى can dardi qاla inahu laa yarud min الqadr qadarkii wax kamiduu celinaya ma jirto وinama ystakrج bه min الbkil xadiidkii iبn cmr ba isku mid yahay xadiثkan abu هurayra xadثna yaحya بن أyوب وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri qaluu xadثna ismاعيil whuwa بن جaعفri عan cmri whuwa بن abi cmri kalley wahuwa wahuwa waxay utiminah taas waa waxaynu soo aragnay in badan ibn abi camriganna horeynu usoo aragnay una waa camr ibn abi camrin maysara la idhaahaa almu dee waxa weeye mawla almuطalib weeye abu cuثmaan oo magacan aabihii maysara la idhahya waa nin sigaaru taabiciinka kamida an abd horeynu usoo aragno siqaade can cabdiraحman اlacraj can abi hurayrata an الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala ina nadra nadarku laa yuqaribu ma soo dhawaynayo min ibni aadama ina aadam shay-an waxba uma soo dhawaynayo lam yakun aanu ahayn allahu ilaahay qadara lahu baag nahyiga xaggan waxaa kala diidaya waa noocane qadarahu lahu waxaan ilaahay dee aanu noqaanu u qadarin uma soo dhawaynayo in aadam walakin anadr walakin inadru laakin dee umuur baa dhacayso nadarkii yuwaafiqu lqadara kolley wax dhici lahaa unbaa nadarkiina ay iswaafaqayaan oo wuxuu waafaqayaa qadarka ujeedadu wixii uu ruuxani ku nadaray uu leeyahay haddaan waxaa helo ama waxa aan ka badbaado waxaasaan bixinaya ayaa sii noqonaya si uu isagu doonayay uu jeclaa arrinkuna maaha nadarku inuu keenay qadarkiibay iswaafaqeen fayukraju bidalika markaasaa taa waxaa lagu saarayaayo arrinka caynkaasa muwaafaqada qadarkii nadarka ay iswaafaqeen ee wixii mucallaq aha uu dhacay si uu doonayay ka naadirkaa uu noqday ayaa min albakiili kii bakiilkaa waxaa lagaga saarayaa maa lam yakun waxaanu ahaadeen albakiiluna nin marka hore daaca dhaba ujeeda maaha niyadiisuna taa ma ahayn haddii aanu xataa wixiis waafaqin wixiisi uu haysanaya ma bixinaye waxaanu ahayn ka bakiilka yuriidu doonaya mid doonaya an yukhrija inuu saaro ayaa lagaga saaraya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna yacquب yaعni بn cabdالرaحman الqاriya وcabdالcaزiizi yaعni daarawardiya kilaahuma marka cabdالcaزiiz iyo yacquب labadooduba waxay wariyeen can cmr bn abi camri bhada اsnaadi waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay milahu mid laba mida macnuhu kale waa inoo cadaadaan filaya bab laa wafaء linadrin fi macصiyaة الlahi wala fima laa ymlik اlcabd laa wafa oofini uma sugnaanin linadri nadr fi macصiyaة الlahi wax ilaahay macsiyadiisa hadduu ruuxu ku nadra lama oofinayo oo iyada taas lama oofinayo walaa fi ma laa yamliku alcabdu addoonku waxaanu milki ahayna nadar isna kuma guntamayo oo waxaanu lahaynoo cid kale leedahay hadduu yidhaaho waxaan ku nadray waxaa inaan bixiyo inaan sadaqaysto dad kaleana loo milkigiisa kumama jirto iyada waa shaygii mucayanka iyada taasna lama oofinayo nadar kuma guntamayo xada xadathani xadiidka de waa laftiga xadiidka o inoo iman doona insha allah walow xadiis dheer uu yahay وxadثnي زhayر بن xرb وعaliي بن xujri الsacdiy وlفظ لزhayri qal waxay idhaaheen xadثna ismاعيل بن إbrاhيm qal xadثna أyوب عن أbي qراbta عن أbي الmhلb عن cمrان بن xusayni qal أنh qاl sanadka saddex taabici baa inoogu wada sugan oo kala wada warinaya ooyn saddexdoodaba hore usoo aragnay ayubu sakhtiyaani iyo abuqilaaba cabdullaahi bnu zayd aljarmi iyo abulmahallaba oo uba adeer ahaa abuqilaabahan adeerkii weeye magaciisana barhkood cabduraxmaan ibnu camrin bay yidhaahdeen mucaawiyat ibnu camrin oo camr ibnu mucaawiya oo dee waxyaalo kalena laba yidhi ee waa nin taabici weyn oo dabaqadii ku xigtay un saxaabada weeye horena kitaabkaynu ugu soo aragnay abuqilaabana adeer buuba ahaa ninkaas baa dee taxadiidkii ka wariya can cimraan ibni xusaynin qaala cimraan baa wuxuu yidhi kaanat asaqiifu reer saqiif waxay ahayd xulafaa'a libani cuqaylin reerka reer bani cuqayl la yidhaaho oo malaa reer bani caamir ah iyagu waa hawaasin markaasin reer saqiife ayay xulafada lahaayeen isbahaysila lahaayeen macnaa way isbahaysan jireenoo dee markaas waa inay dee xilfi baa ka dhexeeyey ay isugu hiiliyaan oo isugu nusreeyaan oo dee islaba dagaal galaan taas bay ahayd bani cuqaylna waa qabiilo markaas aan soo sheegayo cayntuna saan aragnay waa damisan tahay kitaabkan muslimna kollay bukhaari dee nin buu la wadaagsadaayo dee saddex baa ku sugan wax cuqayl la yidhaha waxa kale caqiil bay noqon bukhaarina waaba kaba yariyo dee reerkan iyo kuma sugno kollay malaa yaxya ibnu cuqayl cuqayl ibnu khaalid alayli oo dee ninkii raggii waaweynaaye zuhri asxaabtiisii iyo yaxya ibnu cuqayl iyo nink reerkan reer bani cuqayl wixii kale suuradaa lihiba caqiil un bay noqonayaane wax kale oo dee cuqayl oo musaqari kuma sugno kitaabkeenan aan hayno faasarat markaasay qafaalatay saqiifu reer saqiif rajulayni laba nin oo min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oon magacyadooda laynoo soo gudbin ama laynoo soo naqlin ayaa ay qafaasheen waasara way qafaasheen oo asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka ilaahiyna waxay soo qabteen rajula nin min bani cuqaylin reerkan reer bani cuqayl kaba mid ah iyo iyaguna gacanta kusoo dhigeen wa asxaabu waxay heleen macahu maciisa alcadbaa hashii alcadbaa la odhanayey waa hashii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii dambe dee qaniimadaas ayay kaba timi ayay ayay ninkan asiibeen ay heleen ujeedadu hashana isagaa watay ninkanna way isla soo qabtay alcadbaana waa tii hore inuu soo maro aljadca iyo alqaswa iyo alcadba intuba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hashiisiibay sifaad uba ahaayeen barkood baa yidhi waa saddex xaalaad oo kala duwan kuwa waa hal keliya oo magacyadan lahayd alcadbu iyo aljadcu iyo alqaswu intubana waa ama goyn iyo de ama dilaacin ku timaada dhegta adigu waa wax dhegtii ka midoo ama dee waxa weeyaan dacal lagaba la dilaaciyo haba noqoto ama in la goyo haba noqotee bay tahay walow ay inta badan yidhaahaan alcadba dhegteedu wax saasa oo shaqi iyo kuma sugnaamay jirine laakiin waa magac uba baxay uun ay yidhahaan barhkoodna ay dee taaba sugaan bal hashanna waa la soo helay faataa calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ninkii baa rasuulkii ilaahay uu yimi korkiisa ama uu soo maray walxalowa isagu fil wasaaqe xadhiggii uu ku xidhan yaho dee markii lasoo qabtay lasoo xidhay xadhiggiibuu kuba xidhnaa alwasaaq iyo alwisaaq haddii wawda la kasriyana labada luqaba way soo naqliyaan qaale markaaseed ninkii baa wuxu uhi yaa muxamedu rasuulka ilaahay buu u dhawaaqay dee isagu waa kan oo dee muslim waa ninkan lasooba qabtay oo dee yaa rasuulallah ya nebiyallaahi ma odhanayeen faataahu rasuulka ilaahay baa u yimi faqaala wuxu uhi maa sha'nuka niyo xaaladaadu maxay tahay maxaad iigu yeedhaysaa faqaala wuxu uhi bima akhadatanii dee rasuulka ilaahay dee waa saxaabadiisi wixii saxaabadiisu ay fuliyeenna isagii waa loo tiirinayaa maxaad igu soo qafaalatood igu soo qabatay wabima maxaad akhadata ku qaadatay saabiqata alxaaji waa xaajiga tii ka dheeraynaysay macnaa waxa weya waa hashan buu sheegaya alcadba macnuhuna saabiqata alxaaj waa annaaqata alatii tasbiqu nuuqa alxujaaji weeye macnuhu waa hashan aad u oradka badan ee ee markaa ma xajiga lagu socdo geel iyo taa laba fuushan yahay iyadu ka dheeraysaoo dee haalaha ama geelaha iyo gaadiidka dee geela ah ee xajka loo raacayo ama loo fuulayo iyadu kaba dheerayn jirtay ee ka dheeraynaysay maxaad iyaduna kusoo lagu soo qabtay faqaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaalo faacilkeeda rasuulka ilaahay baan kaba dhigaynaa icdaaman lidaalika isagoo arrinkan weyneynaya oo waaba su-aashiisan uu isaga weydiiyey isagii dee taas kuba maamuusayo una sheegaya sababtii waa takriiman lihada su-aal ama se suu qordoba yidhaaho إcdاma لxaq الوaفاء وإbعاada للنisbaةi لqadr ilayh isagoo in la oofiya cahdiga xaqiisaas weyneynaya laftiisiina kaba dheeraynaya in qadri iyo inuu cahdi buriyey loo nisbeeyo ayaa rasuulka ilaahay waxa uu waxani ku qabsaday buu u sheegayo akhadtuka dee waa ficilkii saxaabadiisi isu tiriya dee isaga ay dee amarkiisa kuma socdeen waxaan anigu kuu soo qabtay oo lagu soo qafaashay bijariidati xulafaa'ika haqiifa nimankaa reer haqiife xulafadaada ah isbahaysiga aledin jinaayadood iyo waxay geysteen oo dee iyaguna kole dee xilfila lahaayeen cahdigii rasuulka ilaahay ay buriyeen ama ay tacadigan ku kaceen kuwana way ku waafaqsanaayeen oo way ku garab taagnaayeen ama raalli bay ugaba ahaayeen markaa tii wax loo nisbeeyo ayay noqoto walaa taziru waasiratu wasra ukhra halkan lama odhanayo dee iyagiibaa tan iyaguna raalli kala ahaa kula ogolaa waana kuwan oo isla dagaal gelayo dee isu gurmanayay haddaba jariiradii xulafadaada dad bay hayaan oo dadkii baa la doonayaa in cid kale dee la dhaafsado imanka isagii biliya waxaa looma haysteen uma insarafa canhu rasuulka ilaahay baa kaba tegey ka gadoomo fanaadaa haddana uu dhawaaqay ninkii faqaala wuxuu ihi ya muxamadu ya muxamadu wakana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu aha raxiiman ku isagu naxariis badan oo raqiiqan qalbi jilicsan buu ahaa dhawaaqiisii iskagamuu tegin haddana waa ku soo laabmay ee ilaahay baa yihi ra'uufu raxiim waa riqo qalbi iyo naxariis badan buu lahaayo hadalkiisiibuu haddana usoo dabcay isaguna tan istiddaafkii rasuulka ilaahay bal inuu isagii uu u naxo oo uu markaa u dabco ayuu tan hadallada ulahaayeen farajaca ilayhi uu kusoo noqdo faqaala maa sha'nuka qaala wuxuu hi innii muslimun anigu muslim baan ahay saas buu ihi qaala markaa rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh low qultaa kelimadan ah muslim baan ahay haddaad tidhaahd haddaad odhan lahayd walxaal anta adigu tamliku aada milkiyayso amrak adigoon cidi gacanta kugu hayn oon lagu soo qafaalan oo aduuka arrinkaagu gacantiisa uu ku jira aad tahay haddaad kelimadan odhan lahayd aflaxta waad liibaani lahayd kula alfalaaxi iimaan dhammaanteed baad liibaani lahayd oo dee in lagu qafaashaana oo lagu soo qabtaana may banaanaateen asrigii baad ka nabadgeli lahayd maalkaagii waa kuu badbaadi lahaa dee bal markaasaa dee akhiraba ugu badbaadaysa adigoo adigoo arrintaadu ay gacanta kugu jirto imanka dee waxaaba dhici karta wax inaanay dhab ahay hadalkan uu leeyahay un bal matalan aflaxta kula alfalaaxi uma insarafa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddana ninkii uu kaba gadoomay fanaadaahu ninkiiba haddana u dhawaaqay faqaala wuxu uhi ya muxamadu ya muxamadu faataahu rasuulka ilahi haddana uu kusoo noqdo faqaala wuxu uhi maa sha'nuka qaala inii jaa'icun anigu waan gaajaysnaya faadcibnii cunto isi wadam'aanu mid haraadan baan oo waan haraadanaya faasqinii ina waraabi qaala wuxu uhi haadihi xaajatuka tan wayo xaajadaada dii soo celcelinaysayba aad iigu yeerhyeedhaysay waana waxaa mutayasirka ee dee ku diyaarkaa weye tan weeye xaajadaadii dee lagu oofinayey ee lagu gudayeyba ama aad iiba soo celcelinaysay barhkood halkan yidhaahno qaradkaagu kan buu ahaa markaasaa rasuulka ilahi dee waa cuntadii waa la siiyey wuxuu cabayo fafudiya birajuleyni labadii ninee muslimiinta laga hayay ayaa ninkii la dhaafsaday oo laguba furtay taas wey weli arrintii nadarkuwa inoo dambaysaa xadiidka tatimadiisay ku imanaysaayeen laakiin halkan nooc yar ishkaal oo culimada qaarkood yar muujiyeen xadiidkaa jiro oo aan yar eegayno waxay culimadu yidhaaheen oo ninkani muslim baan ahay buu yidhi horta dee waxaanay jirta dee ruuxiisaasa hadduu wax dee islaamnimo isagii waxa weeyaan lagu garanayo ama islaamnimo tilmaamayo kuba dhawaaqo waaba kanoo si wax laga aqbalayo xadiidku yahy bal dee qur-aanka walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan oo ninkii assalaamu calaykum idin yidhi waa tii calaamo islaam bay hayd tii inay kaba aqbalaan ba muslimiinta waa nin dee intuu taa yidhi la yidhi maye wax kale ujeedaa laba dilay oo kale ha ku odhanina taas oo kaleo si wax loogu xukumayo wax alla wixii calaamo islaamba haddaanu shahaadateynkii laba imanba bal lafdigan ain aflaxta kula alfalaax iyo haddaad amarkaaga milkiyayso waa ta aan soo maray oo macnuu waxa weeye kelimadan islaamnimo iyo muslim baan ahay haddii intii aan lagu qafaalan ean lagu soo qabtan aada timaado waktigaa arrintaadu ay gacanta kugu jirteed milkiyaysay ee waad liibaani lahayd oo adigana laguma soo qafaasheen xolo aada leedahayna laguma soo kaxaysteen oo lagama khaniimaysteen laakiin imaka waasey ku fasireen waktigan hadalkan waxaad leedahay iyadoo gacantii lagugu hayo markaa ruuxa asiirka ee gaalada hadday culimmadu yidhaaheenba umuuraa la kala dooranaya oo ninkii dee madaxda ahaa hadduu arko maslaxa inay ku sugantay qatligiisana waa diri hadduu arkay in dee la sii daayana waa iska sii dayn iyadoon waxba laga qaadan hadduu arko in dad kaleo muslimiintii laga hayay wax lagaga furto ama si beder xoola laga qaatana waa wax wada banaan intaasoo kale walow naskii qur-aanku faima manan bacdu waima fidaan labada arrimood uu ahaa laakiin bal haddaba in dee maalintaa beder nafteeda kuwa la dilay way jireen laba nimo dee dhibkoodii badnaa daraaddeed loo dilay waa cuqbat min abi mucayd ashqal qowm waa ninkii rasuulka ilaahay uurku jirtiiyo waxaa calooshiiyo waxaa dusha kuba saaray iyo nin kalena durmuxaris la odhan jiro isaguna dhib badnaa labadaba dee rasuulka ilaahay baa amro waa la dilay iyadoo gacanta lagu hayo bal marka waxa weeyaan bu ley lakin haddii taasi waa qabla alas in inta xaaladaas lakin isagoo gacantii lagu hayo hadduu islaamo kale dee iyada qatligiisi meesha uu kaba baxayaaye laakiin arrintii kale ahayd mani iyo fidihii oo kale iyo waxyaalahaas ama in haddii dee loo la goosto istirqaaq oo kale dee waktigaa dee istirqaaq oo kale istirqaaqnimadii meeshii kama baxayso tan bay kuba xambaareen arrin kale deeta markaa meeshii jirto bal haddii islaamnimo loogu xukumay ninkii laba ninoo muslimiinta kamidoo laga haya ayaa lagu furtay daahirkuna wuxuu noqonayaa waa lasii daayo xaggii gaaladii baa lagu celiyey hadduu ruux muslima yahayna oo islaamkiisi in gaalo lagu celiyo gacan laga geliya taasma ay banaanayd tan hadhow laba fidmaynayo taas mar isagiiba waa muslima ruux kaleoo muslima laydhaha kan muslimkaa qaato kan noo sii daayo oo kale markaa bacd alculamaa iyagii waxay kaba dhigeen dee halkan kuma caday leeyihin waa sanawiya ay leeyihin sariix kuma ninkii uu noqday ama laba celiyey dee ha laba sii daayay isagii eh taa kalena ha laguma furtee haddii ay xataa dhacda bay leeyihin in la celiyo kale dee waxaaba lagu xambaaraya nin dee ama shawko adag lahoo diintiisa daahirsan karaya oo aanay cidi markaa hadhow fidmaynayn ama diintiisii daraaddeed looba dhiibahayn taas baa lagu xambaaraya arrintan ama liquwati shawkati cashiirati wanaxwi dalik oo hadday arrintu taa tahay dee arrinka xaaraan ma noqonayeen laakiin bacd alculamaa baa waxay ishaaraan rasuulkii ilaahay hadalkiisan dambe waaba tan xaajadaadi waxaad idoonaysayba waa intan oo kale hadalkiisan uu leeyahay inii muslimun inaanu kaba aqbalin oo dee soo ibnu xibbaan iyo ay dhahaan rasuulka ilaahayna waxyibaa u imanayay dabadii waxyigaasi maba jirto in dee bal ama uu rasuulku si un kuba ogaaday waxyiba haba noqotee hadalkiisani inaanu dhab ahayn islaamnimo aanay kaba dhab ahayn deeta rasuulka ilaahay wuxuu markuu cunto doonaya i waaba tanta doonaysay waxaa doonaysad igu yeedhyeedhaysay tan kalena inaanu kaba aqbalin arrin u timi daraaddeed laakiin innaga taas haddayna qabsato inay waxyi soo degayaa ma jirtee ruux hadduu tii yidhaaho de waa laga aqbalayaa wey waa lagaba aqbalayaa bal waxaa dhici karta qowlkaas bacdigood ay leeyihin ay leeyihin waaba dee arrintan islaamkiisa madkuul ahaa binaan rasuulka ilaahay u arag inuu hagaagsan yahay waxyi u yimid daraaddeed iyo markaa kamuu aqbalin xaaladiisii dambe u yihi cunta isii waa kan yihi waa tan xaajadaadi intan bay xaajadaadu ahaydoo bal taa marka lagu xambaaro ishkaal xadiidkii ma jiro xagga in laba ruux oo muslima laguba furtay isagiina lasii daayo dee si halkiisii uu kaba yimi uguba laabmo taasi waa suurada hore weli maynaan gaadhin xadiidka baabkiisii qaala wuxuu yihi markaa waa raawiga xadiidka warinayay wsirat waxaa la qafaashay imra'atun haweene min alansaari ansaar kaba mid a haweeney ansaar kaba mida la qafaashay abi daawuud kitaabkiisa waxaa dhacay inay abu dari alkifaari haweeneydiisii ahayd oo haweeneydani wahuwa umu dar ama abu dar islaamtiisii inay ahayd taasba abi daawuud bay kuba sugan tahay walow dee ibnu hishaam iyo markay qisada soo naqlinayaan asxaaba siyar oo halkana dee kolkol qowlkoodu aad dee meeshii malaa khibro ziyaada meeshii ubale inuu kaba dhigay dee nin kaleo reer khifaarow ninuu ahaa geelay laba joogay geel meesha daaqaya laba joogay dee liaaqir halaguba cabiro markaa dee qari waa geel iyo bal matalan liqaaxi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo ninkiina la dilay haweenaydiisiina la qafaashay hashii cadbana laba kaxaysay iyada taa haddii la yidhaha abudar ma noqonayso abi daawud saa kuba sugnaatay haddaan saa ibnu hishaam eegno sababta waxa weeye ninkeedii waa la dilure waa reer khifaarun buu horta ahaa isagii waa la dilay iyo nin waa la kaxaystay abudar lama dilin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqtigiisi besna waa u dhintay beri aada ugaba dambaysa ama khilaafadii cusmaan ayuuba dhinto haddii bal taa aan eegno asxaaba siyar ama ibnu hishaam siiradiisa kuba sugan waxay noqonaysaa inaanu abudar ahayno nin kaleo laakiin ay isku reer ahaa inuu reer khifaar ahaa isagii la dilay waa qolada kaxaysatay nin reer kadafaan bay ahayd cuyaynat bnu xusni iyo qolooyinkaasa dee ninkana dilay geelana qaaday iyadina kaxaystay wausiibat waa la asiibayoo waxaa gacanta lagu dhigo dee la dhacay iyadiina alcadba oo hashii alcadba fa kaanat ilmar'atu haweenaydii way la guri galeen dee la guryahoydeen oo guryahoodii way la galbadeen adugu guryahoodii bay la tegeen fa kaanat ilmar'atu haweenaydii ayaa waxay ayd fi lwasaaqi waxay ku sugnayd wasaaq wasaaq iyo wasaaq labadaba waa tad aan nidhi way banaantay ujeeddada haweenaydii dee iyaguna kolley waa haweeney oo mana dilayaane inay kolley awxun ku qaataan bay doonayaane way xidhxidheen meel bay ku xidhayd oo guryahoodii bay joogtay wa kaana alqowmu qowmkuna waxay ahayd nimanka halkaasoo qadafaan ma ahaa yuriixuuna nacamahum bayna yaday buyuutihim yuriixuuna nacamahum kolley marka la foofinayana dee yasraxuuna baa lagaba cabiraa iraaxaduna galabtii bay noqotay iyo marka lasoo caraabinayo xoolihii lasoo hoynayo oo kale markaa way soo caraabinayeen oo guryo dee waa marka ay gurigoodii kuwa soo celinayaan nacamna walow ancaam geel iyo ari iyo lo-daba ay dhacdo inta badan kol kol way nacamka gaar ahaanta geela un ay kaba dhigaanba oo qurdubi baa wuxuu yidhaahaa nacamu huna alibil ancaam haddii laguma jamciyo nucmaanna waa laguma jamciyaa saddexa noocba way noqotaa nacamkay kolkol barhkood ay yidhahaan waxay khaas ku tahay geeri un haddaba yuriixunana wuxuu kuba fasiray iraaxatuha inaakatuha litastariixa min tacabi sayr waa marka habeenkii lasoo hooyo ee dee la tu-iyo halkii ama xeradeeda ahayd ama halkan gurya agtoodiiba oo markaa macnuhu waa maxay yuriixuuna nacamahum bayna aydi iyo waxay dee kuba soo xarayn jireen inay marka ay soo caraabiyaan tu-ina jireen nacamahum waa geelooda bayna yaday buyuutihim waa aqaladooda hortooda oo malaha dee xero ay u oodayeenba may jirin aqaladunbay dhinacooda waa amaama buyuutihim ama dee waa cidnaha iyo bixadratiha un weeyaane ayay fadhfadhiisin jireen ama tuyin jireen oo geeriya halkaasa ay marka ay habeenkii soo hooyaan ay lasoo caraabiyo la keeno guryo agtooda ayaa geela xeradiisu ahayd ama halkaa kolba ee uu hoyanayaan waayo unfalatad haweeneydii baa fakato malaa xadhiggun baaba iska furtoo kaba furmay waa si faja daata laylatin habeen habeenada kaba mida min alwasaaqi wasaaqi bay kaba fakatay haweeneydii faatat ilibila geeri bay dhex gashay markaasay timi fajacalat wataa marka horeba geelaasa iyad iyo ninkeedu la joogeenoo say ufuushay iyo s waxna waa garanaysaabee fajacalat waxay ahaatay noqotay gudagashay idaa danat min albaciiri markii neefka geela ama awr hal noqday ama hal ay u soo dhawaado raqa waa sawdaynayay raqa yarqu ruqaan waa sawdkan geelaa la yidhaahayo ujeedadu markay islaaha bal neefkan taabo oo markaa aada fuushid oo aad ku baxsatidba isagii baaba dee waxa weeyaan sawda mareen iyo waxyaalahaasa kaba soo fulayo markaasay iskaga tegaysay si aan aanay u maqal oo loogu toosin fatatruku markaasay fatatruku neefkii caynkaasa ayay ka tegaysa waxay ka baqaysa in lasoo gaadho ama dadka ay ku toosaan xataa tantahiya siday ku socotay xataa tantahiya hashana waa hashii iyada lala soo qabtayba ama wixii kale ayay kuma jirta geelii lala soo qaaday xataa tantahiya arrinkii saasay ku socotay way ka tegaysay ilaa ay gaadhaysay oy gaadhay un ila alcadbaay oo walaa dee mudaarica laga cabiro waa xaaladii hore laga xikaayonaye ilaa ay soo gaadho weeye hashii cadba falam tarqu hashii markii ay gacantii deesaa uga saartay ina sawd iyo waxyaalo way aamustay uno may sawdaynoo may ciinba qaala wuxuu qaala raawigii baa laga yaabaa inuu cimraan yahay wa naaqatun munawaqatun wahiya iyadu naaqatun halbay ahayd munawaqatun hayin ah waa mudalala iyo imaka mudaraba iyo mujarasa iyo waxyaala alfaadaha jirta barhkoodna mataga ay nooguba imanayaan munawaqa iyo macnuhuna waa maxay waa hal iyadu daluul ah hayin ah ayay ahayd oo dee bal matalan taas hashi may sawday sii kii hore waxii kaba dhacay iyadna markaas maxay samaysay faqacadat haweeneydii way fadhiisatay fii cajuuziha qaarkeedii dambe xaggeedii dambe oo kurska intii ka dambeysay kuba fadhiisatay uma zajaratha way zajrisoo way kicisay faindalaqat wayla dhaqaaqday waana hal dheeraysa si aynu soo maray wanadiruu biha way ogaadeen nadira bimacnaa calimu weeye kolley waa tan indaarka oo kale bimacnaa iclaam iyo digniintu waa nooc iclaam wanadiruu bihaa way ogaadeen iyadii bay ogaadeen oo fadalabuuhaa waa laga daba yimi markaasaa la dalbo faacjazatum waa hal dheeraynayse iyadiina waa taasoo hadda wax ka hore iyo wuxu saaran ma jirto dushay kaba saaran tahay hashaa cadaysi maayo haddana way cajzi gelisay waa la gaari waaye sibay kusoo hoyatay qaala wuxuu uhi raawigii wanadarat waxay ku nadartay halkan weeye maxalu shaaka lilahi ilaahay ay u nadartay in najaaha allahu ilaahay hadduu badbaadiya calayha korkeeda latanxaranaa waa laamtii dee qasamka almuudica lilqasam ama wallahi latanxaranaa waa inay qasho waxay ku nadartay hashan hadday ku badbaada iyada nafteeda inay qasho oo haddii de ay ku badbaado inay qasho ay gowracdo falama qadimat ilmadinata madiina markay timi dadkiina markay dee kasoo gaadi waayeen bay iskaga hadhayn oo de inay dhulkii kusoo dhawaada hadna ma doonayaan kol hadday dee kasoo durugtay ayay ra-ahanaasaashii bay dadkii arkeen faqaaluu waxay idhahdeen alcadbaau ay hadihi alcadbaau naaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waa cadboo hashii rasuulkii ilaahay faqaalat waxay tii haweenaydii baa hadlaysa inahaa iyadii waa iyada isheeg nadarta waxay ku nadartay in najaha allahu ilaahay hadduu badbaadiyo calayha ee calaa hadihi naaqati latanxarannaha waa inay qasho waxay ku badbaadiday inay hashan gowracdo taasaan ku nadaray bay tidhi faataw rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeen fadakaruu dalika lahu arrinkaas bay rasuulkii ilaahay u sheegeen faqaala wuxu uhi subxaana allah waa tacajub waanay soo noqnoqotaa laa ilaha illa iyo subxana allah tacajub iyadoo loola yimaado shanigeeda ayuu rasuulka ilaahay laba yaabay ilaah baa nasahan bisamaa waxa xun bisa maa jazataha waxan ay ku abaalmarisay hashii dee abaalkan bay hashii ay kuba leedahay oo waa tan iyadii halaag ka soo badbaadisay markii halaag ka soo badbaadisay markay doonta iyadiina iyadii halaagta eg iyadii halaag bay kasoo badbaadisay abaalkeediina ka dhigtay inay gowracdo ay halaagto ma aha de waa abaalmarin xun weeye bi'sa maa jasadha nadarat illaahi waxay ilaahay ugu nadartay in najaaha allahu calayha latanxarannaha dee arrinkuna taas maaha hashina ma laha laa wafa linadrin oo halkan maxalusha baabka tarjamadiiba laa wafa oofini uma sugnaanin linadri nadar fii macsiyatin macsiya figeeda hadduu ruux wax macsiya inuu ruuxu dilo inuu khamro cabo inuu xumaan sameeyo ku nadri nadarkaasi ma guntamayo lama oofinayo walaa fii ma laa yamliku lcabdu addoonku waxaanu lahayn hashan iyadu ma laha waa hashii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gacantaa gaaladay gashayna milki kol haddii ilaahay ka soo celiyey dee milkigii rasuulka ilaahay kamuu suulin isagii baa iska leh oo maaha gaalaan ka soo helay ee markaa ruuxii horena dee markii laga qaaday baa milkigiisa halkaa ku baaba-ay lama odrhanayo wixii dee iyaga laga hele soo noqda saa daraaddeed waxaanu addoonku lahaynba hadduu yidhaha waxaasaan ku nadaray neef aanu lahayn neefkan inan gowraco neefkina dad kalaa leh iyadana nadar kuma guntamayo wa fii riwaayati ibni xujirin laa nadra fii macsiyat illahi halka laa wafa linadrin fii macsiyatin ay riwaayadii ay ahayd zuhayr ibnu xarbin cali ibnu xujrin laftigiisu muxuu ahaa laa nadra fii macsiyati illahi nadarba kuma guntamaya macsiyada ilaahay bal xadiidka dariiq baa uhaday baan yar eeg markaa horta dhamaynayna xadaثna aburabiic اlcatakiyu qaala xadaثna xamaadu yacni bna zaydin xa وxadaثna isxaaq bn ibrahima bn abi cumar can cabdilwahaab الthaqafiyi kilaahuma can ayuba bihada اlisnaadi naxwahu wafii xadiiثi xamaadin qaala kanat اlcadbaa hashan alcadba lirajuli nin bay usugnayd min bani cuqayrin wakanat min sawaabiq اlxaaj xaajiga kuwa dee waxyaalaha jamcu saabiqatin weye waa kuwa dheereeye marka la eego min sawaabiqi nuuqi lxujaaji weye dadka xujaajta gaadiidkay fuushan yihiin kuwooda orodka badan in la gaadhin ayay kaba mid ahayd wafi xadiisi aydan faatat waa haweeneydii markii laga hadlayay markay xadhigii ka fukatay faatat markaasaa waxay timi calaa naaqatin hal daluulin hayin aho mujarasatin daluul iyo mujarasa iyo mudaraba iyo munawaqada aynu soo maray waa isla wada macne waa hal noocaasa oo fi xadiisi thaqafiyi wahiya naaqatu mudaraba markaa mudaraba mujarasa daluul iyo munawaqa intuba waa macno waa neefkaa dee hagaag inta loo dayliyay adigu hayinka ah weeye bal taas baa adigu macnuu yahay baabkii waa inoo dhamaaday macnuhuna kolley waa inta ugu dambeysay xadiidku daliil wuxuu u yahay ruuxu hadduu shay macsiyaa ku nadaro nadarkaasi waa baadiloo ma guntamayo kolley culimada jamaahiirtooduna way kaba mid tahay dee maalikiyad iyo shaaficiyad iyo xanafiyada iyo jumhuur lculamaa waxay leeyihiin ruuxa wax laasimayaaba ma jirto nadar guntamay ma aha imaam axmed baa waxaa lagaba soo naqliya ama yidhi mee kafaaro dhaareed baa meesha kaba imanaysa ujeedada nadarkii ma guntamin oo nadarkii ma laazimaye laakiin kollayba nadarkan uu hadal qaaday ayay tahay kafaaradii dhaarta waa saddex cisho marka toban miskiin oo cunto la siiyo dee qor la xoreeyo ama waa qor la xoreeyo iyo toban miskiin oo cuntada la siiyo ama dharkood la siiya waa la dooranaya haddii la kari waayo saddex mis saddex cisho laba soomo taas bay iyada waxay macsiyaa marka lagu nadro kafaaradoodu noqonaysaa bal xadiidka saa kuba yimi waa jiro ree sheekhu leeya waa daciif biitifaaq almuxadisiin walow duruqda qaarkood dee ay rijaashoodu ay siqaadba yihiin bal taaba wey xagga markaa waxa weeyaan culimada qaar baana jirta ama fuqahaa lxadiida oo iyagu nadarka dhammaantii anwaacdiisa geliye inay dhaar inta ay kafaarada dhaareed u yeelanayo haddii aan la oofinayn laakiin taasi wax inoo dambayse bal waxa weeye uun iyagoo lafti khaasatan xadiis caaisha iyo eegaya culimadaas ayay kaba dhigeen nadarku inaanu macsiyadii horta ma guntamayo laakiin haddii uu ruuxa kaba dhacdo lamana oofinayo laa wafaa sa aan soo aragne in kafaaro dhaareed laguba yeelanayo lakiin jumhuur culamaa qowlkoodu waxaan guntamin kalo hadduu yahay hadal laqwi unbuu noqday wax ka imanayaa ma jirto bal taasba weeye jumhuur culamaa qowlkooda ee laakiin dawaaf culimada kaba mida ayaa qowlkoodu kaaya taasi waa qeybta hore ama wixii aanu addoonku milkiyahayn iyada dee waa xu leeyahy hadduu nadarkii wax mucayana san oo kale u idaafeeyo sax nadar kuma guntamayo oo dee wixii maba laha weeye laakiin hadduu imika yidhaaha iyaday suuradu taa tahay uun dee ilaahay wuxuu igu leeyahay hal inan qalo ayuu yidhi waxaalou leeyahay markaasou haystaana mama jirto qiimaheedna ma hayo raqabadeedna ma hayo laakiin eg waa wax dimadiisii ah wax mucayana maaha suuradaa waxay leeyihin nadarkii wuu ansaxayaa waanu guntamayaae laakiin waa wax lagu leeyahy hadduu wixii uu doonaya uu helo wixii waa wax lagu yeelanayo dimadiisa kuba sugane tani waxa weeya waa marka wax mucayana oo dee mucayan oonu milki ahayn hadduu kuba nadiro ayaa xukumkani uu imanaya arrinta kale xadiidka loo xujaystayna oo halkan uu sheekhu dhiganaya haweeneydu keligeed bay soo socotay iyadoo ka timid taas markaa safarkana waa safar daruuro oo ruuxii bal maalan haweeneydi iyadoon wax maxrama ama zawj la socon safarku hadduu safar daruuro yahay sida hijradii daaralxarbi ay ka hijroonaysa oo kale duu gaalaad bay iskaga tegaysaa hijradii ay kaba hijroonaysa oo kale ama san oo kale ciddee ay kaba cararayso ama xumaan iyo dhibteedaba wata ama asrigeeda ama faxishaynay kuba samaystay waxyaalahaas iyada dee taas way soconaysaa waanay ku soconaysaa ayo safarkii loo diidee layidhi zawjiye maxramlaan yaani safrin kan isagu maaha ee wuxuu kaasi ku xambaara yahay safarkii caadiga ahaa ee daruuro iyo waxyaalaha ku kalifaysa aanu jirin arrin kalena way jirtaayo xadiidka culimadu ay uga daliishadeen mala dee waxna way noo yar dambeyn jihaad baa dambeeye hadday dhacdo gaaladu ay wax dadka muslimiinta xoolo kaba dhacaan xoolihii dad baa lahaa iyada dee hadday sooga noqon waayaan hadalkeed ma taagno yaa le xoolahaas iyo yaa taas laysma weydiinayo ee xoolaha naftoodii un baabi muslimiintii ay gacanta kusoo dhigeen wixiina dad lahaayoo la garanayaa jirta milkigoodaasi ma baaba-aye ee waxa weeye wixii qaniimo lagama dhigayo la yidhaaho dadkii dagaalkan helaa la qaybsanaya iyo taa lagama dhigayo ee ciddii lahayd baa loo celinayaa waa san xadiidkana rasuulka ilaahay waa kan xadiidkan walaa fii maa laa yamlik dee waa hashan ay kuba nadartay gaalay kala keentay ay kala timi waxay soo qaniimaysatay arrintii lagama dhigin sababta waayo waxa iyagu lahaayeen ma hadday iyagu imika ay lahaayeen hashan oy iyadii kuma soo badbaado ee qaniimadeed iyo teed bay ahaan laydo iyadii markaas nadarkiina waaba waxa iskaba yeelanayso mala halkan waaba la oofin lahaaba bal taaba weeye kolleyna waa jumhuur lculamaa qowlkoodi way noo damaysa abu xaniifa iyabaa taa leh wixii kol haday gacantooda galeen khalaas milkigii waa suulay markaas qaniimuu noqonayaa laakiin wax kaleba way noo dambeeyaan oo cid loo celiyey iyadoo saasoo kale gaalo wixii dib loogaba helay taasna way noo dambaysaa insha allah ma axaadiisay kuba timiyo bal dee masalada kalena waa saaweyn baabu man nadara an yamshiya ila alkacbati kolley waa axaadiistii iska yar kooban ama dee duruq un walow laba xadiis iyaan arki doono macno keliya wada leeyihin oo israacinayo baabka insha allahu tacala waxaan ku dadaalnay aan dhamayna kitaabkaba kan dee waxaan ujeedaa kitaabu nadriya ruuxii bal ku nadare inuu kacbada u socdo dee kacbadoo la tagaana kolley waa daaco iyo cibaado ama cumraha loo tago ama xaja loo tago iyada taas oo kale laakiin muxuu ku nadray inuu lugeeyo lug uu ku tago bal xukumkeeda waxay xaalku noqonayo ama dee xukumkaasi noqon xadaثna yaحya بن yaحya التmimiy qal akbarana يزيd بن زurayc عan xmayd عan haabiti عan anasi xa وxadaثna بن abi cmr wlfd lah qala xadaثna marwan بن mعaawiyaة الfazariy qala xadaثna xmayd xmayd wa xmayd طawiila بن abi xmayd xadaثnii haaبit عan anasi an النabiya slى الlaه عalيه وasلم ra'a wuxuu arkay sheekha nin odaya oo yuhaada bayna ibnayhi macnaa la garbogalaynayo ama dee iyagii dhexdooda socdaayo si ay noo dambaysa laba inan uu dhalaa hareeraha ka socduu cuskanayaa socodkii baa kuba adag faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ma baalu hada ninkan xaaladiisu maxay tahay dee isagoo socodkii aan karahayn haddana dee soconaya qaalu waxay dhaheen nadara wuxuu ku nadariyey an yamshiya inuu socdo kollay dee kacbana waa ku socday inuu socdo ku nadaray waana kan karila waa oday weyn qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay can tacdiibi haadaa kan cadaabitaankiisa nafsahu naftiisa uu cadaabayo laganiyun waa ka qani uma baahna ilaahay hani buu kaba yahay waa mara wuxuu amray an yarkaba inuu wax fuulo وxadثna يحيى بن أyوب وqtayبة بن وqtayبة وبن xجri qالوا xadثna إسmاعيل وhو بن جعفر عن cمر وhو بن أbي cمr waa tii marka dhaweyn aan soo hayna cمر عن cبدالرحمن الcrج isagoo sn cبدالرحمن ugaba warinaya mi sندku ahaa عن أbي هuraيرةa أن النبy صلى الله عليه وسلم أdركa wuxuu rasuulka ilaahay soo gaadhay شhaيka nin odaya oo ymشhii soconaya bayna bnayhi laba inanuu dhalay dhexdooda yatawaka'u cuskanayana calayhimaa korkooda yuhaadaa baa macnaheeduba taa ahaa almuhaadaat waa taasuna waa ictimaadka dee cid kale uu ruuxuu ictimaadsanayuu soconayo faqaala الnabiyu sala اllahu calayhi wasalam maa shanu haadaa ninkan xaaladiisu maxay tahay qaala bnaahu labadiisi qaala bnaahu labadiisii inan baa waxay yidhahan yaa rasuula allahi kaana calayhi nadru nadar baa korkiisa ahaa oo ah inuu socdo ee uu halkaa kacbadii uba socdo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam erkab fuul raaxilada ayuha sheekh odayahow ama ninkan sheekha odagow faina allaha ilaahay ganiyun canka o can nadarka ilaahay adiga iyo nadarkaagaba qani buu kaba yahaye dhibtaada wax kuma falayo ilaahay iyo dee san tacdiibkaagan eh ama naftaada ad cadaabaysa ee fuul wlafdu liqutaybata bni xujrin lafdigan aynu imika soo naqlinayna qutaybe iyo ibni xujri baa le yaxya lafdigiisii maaha وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna cبدالعaزيز عن اdarwrdy عن cمr بن أbي cمr بhda الاسناad mثlh midka labada bal xadيiث isaguna kan ku dhow ayaa inoo soo socdo waan sraacinayna وxadثna زكريا بن يحيى بن صالح المصري qال xadثna المفضل yعnي بن فضالة qال xadثnي cبداللahi بن عyاaش sidana hore waan usoo aragnay عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير mrsd ba la yidhah isna hore inuu usoo maray عن cقبة بن cاamr أنه qاaل wuxuu uhi cقبة nadarت أختي walaashay baa waxay ku nadartay an تmشhiya inay socoto إilىa beyt الlahi kacbada inay u socoto xaafiyatan iyadoo kabala-aada dhulki dhulku dhow mama joogto mama aha imika waan lugeynayaaye kaba-la-aan inay ku tagta kacbadii waa dhul dheerna fa amaratnii waxay amartay waana wakti dambe oo madiine la joogo hadda eg waa boqolaalka kilomitr bay leedahay waan anoo kabalaan weliba tegaya fa amaratnii waxay amartay an astaftiya laha rasuulka ilaahay rasuul اllahi salى اllahu alيyه wasalam inaan fatwo uga dalbo rasuulka ilaahay oon bal arrintan weydiiyo salى اllahu alayhi wasalam faاstaftaytu rasuulka ilaahay baan dee fatwo weydiiye bal xukumka arrinkan iyo masalada qaala wuxuu uhi litabshi ha socoto eeg kabala-aan maaha kabala-aantu iyadu dee maaha in shay daaco ah lakiin waa ti aynu xajna kuba soo maray kolle keebaa fadli badan ma rukuubka mise mashige kol hadduu cibaado dhexdeedu yahay dee isaguna xaggaa nooc daacuu noqonaya ee kabala-aanti laakiin ma jirto litabshi ha socoto marka ay karayso wey waltarkab hana fuusho dee marka ay kari weydo ha fuusho ninkii orana isaga fuol buu yihi rasuulka ilaah isaga in ha socota muu odhan duruqan sraacina markaa labada masle ama labada xadiis aan isku xidhayna n وxadثnي محamed بن rاaفic qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna بن jurayج qال أخbarna سacيid بن أbي أyوب أن يزيد بن أbي xabيب أخبرh أن أbاlkhayr xadثh عن cقبة بن cاamr الجuhني أنه qاal nadرت اktيi fadakra wuxuu sheegay بmثli xadيiثi مفضli waa مفضل wuxuu kaba warinayey markaa leego cabdاللahi بن cayaaش can يزيد lakiin maanta cabdاللahi بن cayaaش kuma jire se saciid ibn abi ayub baa halkii yaziid kaba warinayo markaa wuxuu sheegay imika ninkan aan hayno xadiidkan noo warinayay oo imika ama ibnu jurayj can saciid ibn abi ayub an markaa saciidba bimithli xadiidi mufadalin walam yadkur fi lxadiidi kumuu sheegin xaafiyatan intaa xaafiyatan kumuu darin wazaada wuxuu ziyaadiyey hadalkana waxaa le yaziid baa lehe wakaana abulkhayr abulkhayr wuxuu alaa yufaariqu cuqbata nin cuqba laazimo ujeedada xadiidka saa ka maqlay waa nin had iyo goor laazimu ahay oo hadalka waxaa le yaziida wuxuu caddaynayaa inuu dee ka maqlay cuqbe وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف مستوى محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد يحيى بن أيوب markii hore ayaa isaga warramay waa nin kale ana yaziid bna abi xabiibin akhbarahu bihada lisnaadi wa isnaadkii yaziid lahaa mila xadiisi cabdirazaq cabdirazaaq xadiiskiisa aynu kala soo baxnay oo kale kolley baabkii waa inoo dhammaaday xadiiskana waxaa iyada inooguma sugan un labada xaalaba waxay ku nadareenun iyagoo kacbo u jeeda inay lugeeyaan waa ninkaa odayga ah iyo haweeneydan ay cuqbo walaala ahaayeen taasba weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ninkaa hore isaga wuxuu amray inuu wax fuulo oo muu odhan soco iyadana inta kalena waa isku mide inay socoto waxna fuusho ayaa rasuulka ilaahay amray waxay culimmadu leeyihiin imaka halkan kabala-aantii iyada taas bal dee xadiidkeeda riwaayaadka kale aan muslim nooguma sugnayn iyadoo dee madaxana qaawinayso oon hagooginayno malaa taa ugu dhawoobeelahadiska ilaahay tawaaduc iyo taas kabala inay socotay u socoto tiina ha hagoogato de iyadu waaba macsiyo oo taas waa woo diiday kabala-aantiina dee waa inay kabagashato laakiin maxay noqotay markay karaysana inay iyadu wax socoto markay kari weydena inay wax fuusho oo bal markaa waxay leeyihiin siay labada xadiid isu geynayaan ninku caajis ku ahayo isagu ina socod ma karayno waaba tan ee inamadiisa ay hareeraha kaga jireen iyadu se dee way ka yaraydna awoodna way lahayd wakti ay socon karaysaana waa jiray wakti ay markaa wax fuula ay markaa dee mashaqa iyo dhibba dariiqaa dheerana way ogaba imanaysaaba u jiro isaga markaa wuxuu rasuulka ilaahay u amray taa mashiga maba karahayn iyadu mashi way karaysay marka maxaa rasuulka ilaahay amray markaa aan i dhibi jirin aan iska daa aan i daalana inay karaysana ha socoto markay kari weydo ama dhibi ay ugaba imanaysa mashaqa daahir ay haleelaysana waxa fuusho bal taas ba iyadaa bal intan mooyaane laakiin wax kale halkan inoogumaba socno haddaba ruuxii ku nadaray inuu socdo socodkii markuu kari waayo dee waatana waaba caajiso iyada waxaa la amrayaa inuu wax fuulo nadarka ofi lama odrhanayo miyay wax ka ratimayaan mise kama ratimayaan riwaayadka qaarkood baa waxaa kuba yimi halkan waltuhdi banaanatan khaasatan xadiidka cuqbo oo kale bal riwaayada soomka kuba timi waxaa filayaa inay cilaysan tahay e bal taas oo kale markaa saa daraaddeed kollay jamaacaad culimada kaba midi waxay leeyihiin ha fuusho shaygana shay dee markaa cibaadadan dhexdeeda waaba tanoo keebaa fadli badan iyo taasoo nooc iskaba cibaadada dhexdeeda hadduu dhaca iska daaca ayaabuu noqonaya walow asalkiisu mubaax yahay laakiin nadarkii daraaddeed hadyi bay laba imanayaan ayuu leeyahy ruuxa caynkaasa dee markaa uu kari waayo ama taasba laftiga xadiidka duruqdiisa qaarkood sunanta dhacdayna bal taas baa kuba yimi bay yidhaaheen ama mashu xaafiyan iyada taasi ma laazimayso sideeda dee daaco gaaro umaba aha arrinkuna nadar xajiyo inay socoto ahayd bal waxay leeyihin suuradan ay bal matalan qowlkooda ay dee khaasatan madhabka shaaficina waa qowlka raajixa walow laba qowloo kala jirto debna meeshii uu imanayaa laakiin waa kol haddaanu karahayna dee waxa weeyaan waa iskaba fuulaya taasoo dembay kolley leeyihin kolley dee ma fuul wax ku fuulayaayo socodkii laazimkumama noqonaya qowlka labaadna kol haddii aanu ruuxu caajis yahay wax ka laazimayaa ma jirto nadarkaa lama oofinayo oo la kariba waayo kol haddaan laba karahayn lamana oofinayo kafaarana kaba imanaysa bal qowlka labaad ee iyaguna ay culimadu leeyihiin ayaa awalow kaa hore ay raajax yeelaan sababtuna waa riwaayaat bacda asxaabi sunan ay wariyeen oo hadyi kuga yimid taas bay culimadu kaa uba raajax yeelaan baabun fi kafaarati nadri nadarka kafaaradiisi buu baabkiisi yahay oo baabkii inoogu dameeya waana xadiis keliya وxdثني xاrون بن سعيد الأيلي ويuنس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يuنس أخبرنا وqال الآخران xdثنا بن وهب قال أخبرني cمر بن الحاrث عن كعب بن علقمة waa reer mase raggan oo dhami ilaa halka hore ilaa dee blmثl malaa dhamaan sanadkube can كacb بن علقمة عن cبدالرحمن بن شماsة شماsة iyo شماsatana sooba نqliye عن أbي الخyر عن cقبة بن cاmر عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال kafaaratu nadri nadarka kafaaradiisu kafaaratulyamiini dhaarta kafaaradeeda weeye oo ruuxu haddii aanu oofinahayn nadarkiisiyo wixii uu ku nadray aanu la imanahay inay noqoto kafaaro kafaaradiisu waxay la mid tahay kafaaradii dhaarta ayay laba mid tahay kafaarada dhaartuna waa tii suuratuma qur-aanka inooguba sugnayd ama suuratumaa-ida inooguba sugnayd oo cidku raqaba markaa maantana maba jirtee ee toban miskiin oo cuntadood la siiyo min awsati ma tudcimuuna alikum ama kiswadood haddii la kari waayana saddex isho la soomo intaas bay kafaaradu noqonaysaa xadiidku tan baa kuba yimi kolleyna waa taa qur-aanka waliyuufuu naduurahum ha oofiyeeni oo markaa iyo dee ammaantii laba ammaanay oo waxa weeyaan iyaduna lagu ammaanin dadkii abraarta ahaa inay kuwa nadarkooda oofinaya yihiin iyo bal oofintii nadarku shay madluubaba weeye xadiidkana tan buu kuba yimi marka marka la eego shaaficiyadoo kale intooda badan waxay kaba dhigeen waa nadarka nadar lajaaj la idhaah waa nadar ruuxa cadhaya waxyaale kaba soo saartay waa nadar uga jeedo ama wuxuu inuu iskaga manciyo ama wuxuu leeyahay ilowba ilow waan samaynaya ilaahay wuxuu igu leeyahyna waxaa sameeyo arrinkii markaa makhraj dhaareed oo kale u jira waa nadarkaa nadar lajaaj ama qodob ay idhaahaan ee ruuxu wuxuu leeyahayba haddii dee aan iminka waxaa sameeyaba ilaahay waxaas igu leeyahy ama haddaan waxaa samayn waayo waxaasaa laigu leeyahy arrintii waa xasi cala alficil ama manci taas bay arrintiisu tahay tan taasay kuba xambaaraan oo iyagoo ay kaba habo marka maxay deeta noqonaysaa wuxuu hadduu shay macsiyiyo kolleyba lama oofinayo lakin dee wixii kale iska mubaaxaba ahaa ama dacaasilkiisuba ahaa labadu kala dooranaya inuu wixii dee uu oofiye iyo iyo inuu kafaaradan dhaareed bixiyo bal taasi waa culim culimada qaarkoodna waxay kuba xambaareen nadarkii mudlaqa ahaa waa sida imaam malik iyo in badan oo ahlucilmiga ka mid nadar mudlaqi muxuu yahay wuxuu leeyahay muu magacaabin shay ilaahay nadar bu igu leeyahy buri muu sheegin wax muu magacaabin waxa iyo waxaa muu odhan de maxaa uu markaa ka dhigayaa inuu ofiyo kafaaro dhaareed haba yimaado barhkood baa san axmedi aynu kuba soo marnay nadarkii macsiyada kaba dhiga ma guntamaye dee isagu lama oofinaye lakiin in xaaladiisu tan tahay lakiin waxaa jirta fuqahaa o asxaabi alxadiid jamaacooyin kaba mida ayaa waana qowlkoodu xoog buu leeyahay lafdiga xadiidka markaan eegne ayaa waxay leeyihin nadarka dhammaantii oo dhan xadiidkani waa u yaalaa markaa ruuxii haddii uu nadro ama noocyadaa horeynu soo maray mujaazaad ha noqdo tan kale tabarur haba noqdo laba xaaluu leeyahay inuu wixii uu islaazimiyey haddaanu macsiyo ahayn inuu oofiyo iyo inuu kafaaro dhaareed bixiyo waana arrin sahlan oo dee dadkiina waxyaalo badan kollay uba sahlayso ruuxii wax kuba nadaray nadar kastaba inagoo nadaradii kala qaadin waa jamaacatu fuqahaa ama jamaaca min fuqahaa asxaabi alxadiid qowlka yidhaahaan labada xaalo hadduu wixii oofinayana dee ha oofiyo taa inuu oofiyo uu leeyahy waanu kala dooranaya waana markaanu macsiyo ahayn haddii kalena nadarku wuxuu doona haba noqdee kafaaro dhaareed hadduu laba yimaado nadarkiisuu furfurmayaa oo bal matalan markaa lagaba dhigo anwaacdii nadarkao dhan hadduu kii mujaazaadka yahay hadduu kaa lajaajka yahay hadduu kii tabarurkaa ee maxdiga ahaa yahay haddii bal matalan uu isagii goosto inaanu wixii oofin kafaaro dhaareedha laba yimaado bal taasna kolley waana waxaad iyadoo ruuxii laguma adkeeyo wax culus oo kale uu islaazimiyey isagoo xoolo badan yidhi waan sadaqaysan ama wax badan soon badan ama taas oo kale oo arrintan ay kuma cuslaanayso haddii la yidhaha kafaaro dhaareed baa kaa gudaysa kol haddii aanad oofintii oo kale iyada aad bay de waa marka shay rukso ah weeyaan oo dee kolley dadkii waxyaalo badan uba fudaynaysa ama meelaha kaliya islaazimintii ugaba fudud kolley jamaaca min fuqahaa asxaabi alxadiidna tan ay kuba tegeen siduu imaamka nawowi oo halkan sooba naqlinaya keyrkiina soo naqliyo oo bal marka ay kaba dhigaan nadar dhammaantii xukumkiisu kan weeye oo maaha asal ahaan waaba san ee ruuxu hadduu doorto inuu oofiyo wixii haddaanay macsiyayna ha oofiyo haddii uu doortona kafaaro dhaareed baa wixii kaba gudaysa wallahu subxana watacaala acala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant